waa hagaag idaacadii star f m codka gobolka waqooyi waryaha dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aan rogso balmeelba aad joogtaan waan filaasi qurux badan oo markaasi barakeysan sidoo kalena caafimaad qabtaana kusoo wada kacdan dhammaantiin inta saaki xanuun la soo kacdana rabbi aan oga baryna inuu caafimaad taama ah uu siiyo dhammaantood wargeysada wargeysada kale hadee daily nation the standard ayaa saaka maqli doonta waxyaalaha kala duwan ay qorayaan inkastoo dhanka siyaasadda ay ugu badan yihiin laakiin wargeysada waxyaalka qorayaan madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto xulafadiisa ama xildhibaanada ayaa markaasi doonayaan in ay hoos u dhigaan waxyaalaha geedi socodka ee siyaasadeed kuwaasoo baarlamaanka ay markaasi doonayaan wakhtiga la meelmarinayo isbuuca soo socda dhegeystayaal arrimaha biilka ah isbedelka qaar lagu sameyn doono ayaa markaasi rabaan in dood ay ku keenaan arrimaha ku aadan madaxweynaha iyo weliba xulafadiisa dabcan madaxweynaha iyo sidoo kale qaar ka mid ah wasiiradiisa dalka kuwaasoo la sheegay in markaasi hanaanka ay lagu talagalay ay markaas iminkan baalmareen sidoo kale ka baxeen xadkii lagu talagalay dabcan waxaana markaasi ula jeedaan dhanka wasiirada qaar oo siyaasada iminkan faraha la galay ama sidoo kale siyaasada kaga hadlayo sida wargeeska saaka bogiisa afraad uu qorayo madaxweynaha kuxigeen waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto xulafadiisa ayaa markaasi doonaya in hoosdhac ku keenaan sidoo kale ka horimaadaan azmiyo plan ama qorshaha markaasi ay wataan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale raila odinga waana azimiyo plans waa dabcan hindisihii ama qorshihii u watay in markaasi kenyaanka hal looga dhigo raila odinga oo markaasi tobankii bishan daha kaga rogay sidoo kalena ku dhawaaqay inuu yahay musharaxa sidoo kale ku tartami doono sanada labada kun labaiy labaatanka waa mid markaas iminkan aadka loo hadlayo sidoo kalena sharciga arrimaha iminkan bedelayo waxaa markaas isku keeni kara the political parties coalition sponsor respective waa dabcan waa siyaasiyiinta ama sidoo kale siyaasadda iminkan dabcan isbahaysiga sameysanaya kuwaasoo sponsan garaynaya ama sidoo kale garab ka helaya dhinacyada kale doorashada weliba dhanka madaxweynaha madaxtinimada raalli ahada dhanka madaxtinimada sanada labada kun laba labaatanka waxyaalaha markaa iminka sharciga ee ka qabaan ayaa markaas iminka la doonaya in laga darso sidoo kalena laga hadlo in markaasi sharciga sida dastuurka uu qorayo in markaasi xisbi xisbi kale ama qof ku jira markaas ka mid noqon karin ilaa markaasi collision ay ka wada samaystaan ama ay ka wada gaaraan laakiin midda markaas iminkan xisbiga o d m sidoo kale xisbiga xaakim oo jubilee iminkan u socoto ee dhegeystayaal ayaa markaas iminkan sii adkaanaysa oo sidoo kale doonayaan in ay markaasi ku wada heshiiyaan xisbiga xisbiyadaasi waa madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo raila odingai sida qaar markaasi dhanka khubarada markaas waa dhanka markaasi ku jiro sidoo kalena hadalla kasoo baxayaan dhinaca markaasi madaxweynaha waa xisbiga aqalka xisbiga markaasi jubli ay kasoo baxayan sidoo kale aqalka xisbiga markaasi o d m oo horkacay raila odinga waana mid markaas imikan ay doonayaan in xalkooda la helo waxay markaasi ay samaysan rabaan fadhi kal fadhi markaasi waa two special sitting laba kal fadhi oo markaasi baarlamaanka ay samaysan doonaan planning for the next week qorshaha soo socdo isbuuca soo socdo markay imaan doonto dhegeystayaal biilalka the house majority leader amos kimunya oo markaas arintan dhanka markaas dhibeedka ku socoto dhegeystayaal in wax ka qabto waa madax aqlabiyadda baarlamaanka dhegeystayaale amos kimunya waa wargeeska bokiisa afraad inkastoo siyaasadda ay faraha isla galayso haddana waxaa markaasi soo cusbana soo baxaysa arrimo dhowr ah markaas aan isqabanla oo ay ka mid tahay wasiirada iyo weliba arrimaha wasiirada oo siyaasadda markaasi kaga hadlayo siyaasadda markaasi kugu jiro u dambeeyey markaasi wasiirka difaaca dalka eugene wamalo oo asaga markaasi xisbi kale soo saaray isbuucan gudihiisa dhegeystayaal ayuu ahaa markii xisbiga oo markaasi ku dhawaaqayeen halka sidoo kale wasiirka amniga gudaha doctor fred matianga isagana uu si baraara ah shalay u sheegay in maxaa loo qarqarinaya loo sheegaya in markaas uu taageeraya raila odinga oo sidoo kale meel fagaaro ah uu ku sheegay amarka madaxweynahana uu sheegay in markaas ay ka dambeeyaan oo halku madaxweynaha maro inayagana marayaan laakiin sida dastuurka dalka qodobkiisa toddobaatan iyo saddexaad toddobaatan iyo labaad ee qoraya ayaa markaasi kaga degaya in wasiiradasan faraha ay la gelin arrimaha siyaasadda haddii la galanna oo ay markaasi marka hore iska casilaan kadibna siday rabaan ay udoodaan sida markaasi qaar ka mid ah xulafada iyo taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenka ay ku anducinayaan mise ay ku qaylinay leeyihiin waa in markaasi siyaasadda faraha kala baxdaan haddii aad doonaysaan in aad siyaasadda faraha la gashaanna soo gala ee xililkay markaasi iska casila sida wargeyska saaka boogis uu qorayo wargeyska boggiisa toddobaad waxaa halkan markaas iminkan isagana uu qoraya isla siyaasadu kaga hadlaya waxaa markaas jahwareersan xisbigii markaas one kenyan alliance oo ka ee kala horkacaya musalim mudavedi moses watenkula sidoo kale stephen colonso misoka iyo gideon moy waxaana markaas iminkan saddex ka mid ah ay markaas markaas garan layihiin halkay u baxaan laakiin hadal markaasi kasoo yiri madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto wuxuu horaan sheegay in markaas musalem mudavadi iyo moses watengula uu ka codsanayo in xisbiga u d a ay kusoo biraan si waxay markaas iskula qabtaan sanada labada kun labaiy labaatanka laakiin waxaa shalay markaasi si deg deg ah uga jawaabay inkastoo musalem mudavadi uusan ka hadlin isaga laakiin moses watengula waxau u sheegay isaga intuu markaas raila uu garab la noqon lahaa mise raila uu raaci lahaa wuxuu sheegay in markaasi uu aadi doono dhanka u d a ama sidoo kale dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iminkan siyaasada ay dhegeystayen waxaa sidoo kale raila odinga isagana markaas ka codsanaya qaar ka mid ah xulafada ama sidoo kale sbeysiga one kenyan alliance in markaas ay kusoo biiraan si wax ay ula qabtaan siyaasadiisa labada kun labaiy labaatanka iminkan siyaasada dhegeysta waxay noqotay laba meel oo keliya bartamaha dalka iyo sidoo kale western ama sidoo kale western waa meelaha markaas waa western saddexda mar saddexda laba qof ay kasoo baxaan ugu cadcad ama dadka markaasi ugu cadcad inay halkaasi kasoo baxeen western waxaa kamid ah dhegeystayaal eugin wamalwa moses watengula muslem mudavadi iyo sidoo kale francis atwoli iyo weliba gofanaha countiga kakamega oparanya waxaa sidoo kale ka mid ah siyaasiyiinta markaas ugu cad dhankaas inay kasoo baxaan ee sidoo kale u badan yihiin western waana marka iminkan sida uu doonayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaas weliba safaradiisa ay ku badan tahay ee sidoo kale uu ku noqnoqdo si markaasi uu halkaas usoo qabsado ama sidoo kale ugu helo codadka markaas ugu tirada badan dhegeystayaal haddaba idow sidaas ay tahay haddana waxaa markaas ayadana markaasi wax ka reesanayaa sidii raggaasi horaan ay siyaasada ugada tirsanayeen labada kun saddex iy tobankii iyo labada kun toddoba iy tobankii waa dabcan raila odinga asxaabtiisa waa nasa in iminkan ayagana ama sidoo kale dib ugu soo laabtaan oo sidoo kale wada shaqeyn ay la sameeyaan horaan ay ahayd dhegeysaan in madaxweynaha arrintan dhexdhexaad uu ku ahaa dabcan iminkana halkay ku dambeysa la garan maayo laakiin sida wargeyska uu qorayo waxaa iminka dhexda oo wargeyska bungiisa toddobaad uu ku qorayo waxay leeyihiin dabcan waxay kala jiidanayaan ruto iyo raila one kenyan alliance ciddii markaas ayaga raaci lahayd waqtiyada soo socda bilaha soo socda la kala ogaan doonaa dhegeystayaal wargeyska boggiisa labaiy tobanaad halkan saaka wuxuu qorayaa warbixin ay soo saartay the kenya national brew statistic waxay soo saartay dabcan warbixin u dambeysay ee dabcan dadka guryaha ka shaqeeya inay hablaha markaas u badan yihiin haddaba boqolkiiba soddon iyo afar dhibic afar waxaa markaas la sheegaya inay yihiin koob iyo toban dhibic afar waa koob iyo toban dhibic afar hal milyan oo markaasi guryaha ay ka shaqeeyaan gabdhaha ama hablaha kuwaasoo hogaaminayaan dumarka dumarka ayaa markaas ugu badan inay guryaha wax ka qabtaan weliba kuwa markaasi baadiyaha ama kuwa ruralka inay markaas guryaha shaqadooda ay ugu badan yihiin halka boqolkiiba soddon iyo lix markii laisku bardhigo markii soddon iyo lix boqolkiiba markii laisku barbardhigo sideed iyo toban dhibic toddoba in magaalada ay markaasi kaga yaryihiin kuwa baadiyaha ama kuwa markaasi tuulooyinka inay kaga badayeen shaqada waxaa tani ay tahay dhegeystayaal mid markaasi xaqiiqda rasmiga ay ragga markaas ay kaga soo haajirayaan tuulooyinka ama baadiyaha kadibna markaas ay imaanayaan magaalooyinka waaweyn dhegeystayaal taasoo keentay in ay ka raadsanayaan shaqo iyo weliba in markaas ay ku noolaadaan waxaana markaas ay kaga soo tegaan hablaha guryahooda kuwaasoo shaqo halkaasi ka qabta iyo weliba in markaas ay ilaaliyaan howlaha guriga sidoo kalena shaqada ugu badan waa weliba kuwa dhegeystayaal halkan waxaa laga hadlayaa gabdhaha markaasi tuulooyinka baadiyaha markaasi ku sugan warbixin ay soo saartay laguna hadlaya dhibaatada iyo culeysyada markaasi kala duwan ay markaasi la kulmaan gabdhaha sida wargeyska boggiisa labay tobanaad saaka uu qorayo wargeyska waxau saaka faahfaahintiisa macluumaadkiisa ee kaga hadlaysaa dhibaatada iyo weliba kaalinta markaasi ay gabdhaha ku keento culeysyada waxaana sidoo kale warbixinta la sheegayaa in dabcan dhaaminta biyaha qoryaha markaasi duurka laga soo guro howlaha guriga xoolaha ayaa markaas ugu badan sida marka wargeyska iminkan uu qoraya wargeyska boggiisa latoonad macluumaad fara badan ayuu ka qoray dhibaatada iyo weliba amni darada markaasi ka haysto weliba waxyaalaha markaas maskaxda kasoo gaaro culeysada caruurta oo la xiriirto waxyaala fara badan wargeyska saaka qoraya meelaha markaasi kala duwan ayuu wargeyska soo saaray halkan markaasi ugu badan culeysada ka haysato sida makweni countida markaas ruralka meelaha waxaa kamid ah countida meelaha ugu sare waxaa kamid ah kitui boqolkiiba afartan iyo lix dhibic afar ayaa kamid ah migori ayaa kamid ah boqolkiiba afar afartan iyo lix dhibic hal waxaa sidoo kale maqueen ayaa kamid ah waa kitui waa afartan iyo lix halka makuinen ay tahay waa boqolkiiba afartan iyo lix mandera ayaa soo raacda waxaa kamid waa mandera countiga mandera waxaa kamid ah afartan iyo shan dhibic sideed warbixin ay soo saartay waa warbixinta markaasi soo saartay waxaa sidoo kale soo raacda countiga siyaaya afartan iyo shan dhibic toddoba halka sidoo kale countiga gaarisa ay soo raacdo meelaha markaas hooseysa dumarka ay kaga jiraan waxaana lagu tilmaamay in ay markaasi kuwa raaxa iskaga jira ay yihiin waxaa la leeyahay boqolkiiba labaatan dhibic saddex waxaa maqlaysa gabdhaha gabdhaha madheera in markaas ay dadaalayaan guryihii shaqa markaas ay ka qabanayaan biyo arorinayaan hori ay soo dhaaminayaan beerihii ay falayaan meelo kala duwan ay qabanayaan halka kuwa gaarisana labaatan dhibic saddex ay yihiinba in ay markaas hoos hayso gabdhaha qabowga iska badsanayaan iyo cabitaanka laakiin kuwa ruralka magara kuwa baadiyaha laakiin kuwa gaarisa magaalada ay markaas waxay iska qabtaan iska bedelaan baryahan shaqaalaha la qabsadano gabadhiiba waxaasoo dhan ba wax ay ka qaban karayso malahan waxay kala ogta malahan hataa caruurta qof shaqaalaa u geynaya gabar shaqaalay qabsanaysaa iyadana lagu heedoon saaranaysaa hadda wargeeska halkaasaan kaga baxo wargeeska sidoo kale wuxuu halkan qorayaa saaka boggiisa tobnaad iyadoo dadka waxaa la sheegaya horta ma ogtahay cudurka omicron wuxuu yahay waa sida wasaaradda caafimaadka dalka ay kuu sheegayso iyo weliba hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku weydiinaysaa omicron wuxuu yahay ma garanaysa waxaa leeyahay waa mid markaas imikan aada usii faafayo sidoo kalena kusii badanaya dadka isbitaalada ayaa markaas qaarar halis loogu jiraa waxaana markaas dadka uu qof xanuun ku keenayo laakiin uu asaga fahmi karin mase xuleyskaas uu heli karin ama qofka uu dareemi karin dhegeystayaal iyadoo sidoo kale xanuuno u watala sheegayo qofka sidoo kalena qofka looga digaya in markaas uu ka ogaado ama ka taxadara waxyaalaha markaas u keeni karo omicron ayaa iminka noqonaya kii shanaad cudurka markaasi sii faafi karo dhegeystayaal kuwaasoo hay-adda markaasi caalamiga waa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ee si toosa markaas iminkan u diiwaangelisay sidoo kale u aqoonsatay in markaas uu faafo khatarna uu ku yahay dadka shacabka ama dadka markaasi kala duwan safarada kuwa markaasi magaalooyinka iyo weliba si fudud markaas laiskugu faafin karo cudurka safmarka covid waa cudurka safmarka ee cudurkan iminkan micron lagu magacaabo waana midka shanaad ee markaas iminkan diiwaanka lagu darayo dhegeystayaal sida khubarada dhanka markaasi ku taqasay cudurada faafa ay kaga digaan dadka inay ka taxdaraan sidoo kalena qaataan tallaalada waa sidoo kale waxaa laga doonaya qofka inuu qaato xirashada maaska sidoo kalena inuu meelaha iskumaatika iyo weliba dhaqdhaqaaqyada inuu kaga fogaado waxay sheegayaan in cudurkan micron sidoo kale dhibaato uu ku noqon karo qofka laakiin taxadarkiisa feejignaantiisa uu kaga badbaadi karo dhegeystayaal idaacadda star f m codsob gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan xubinta wargeysada hadalhaynta oo iminkan ayaan si toosa u gudagalaynaa inkastoo dhegeystayaasha qaar ay ugu qaylinayeen lahaayeen dabcan waa nagu dheeraysaa markaas ama qododka waa nagu yaraysaa waan ka raaligelinaya haddaba wargeyska wuxuu halkan boggi standard uu saaka qoraya boggiisa lixaad iyo toddobaad special report ama warbixin qaas ah uu ka diyaariyey dabcan macalimiinta caruurta qaraacayaan kadib markii macalin lagu xukumay afar dhibic laba milyan oo lacag ah kadib markii sharcigan iminka la bedeli doono dhegeystayaal oo markaasi macalimiinta ay ku noqon doonto in caruurta ay qaraaci karin oo indisbini markay ku qaraacayaan taasoo markaas dhibaato soo gaarta caruurta kuwaasoo dabcan ku qeybto qofka inuu cajis ka keeno iskuulka inuu sidoo kale ka cararo oo markaas farxadsan u haysanin waana mida caruurta iminkan wargeyska faahfaahin fara badan uu kaga qoraa boggiisa lixaad toddobaad kadib changes ama sharci markaas la doonaya in lagu bedelo arrimaha markaas macalimiinta iskuulada markaas caruurta ku qaraac shalay markaas jaaj wuxuu markaas dabcan la hero ama lagu xukumay laba macalin oo markaas iskuulka dhibaato kasoo gaarsiiyey sidoo kalena jareexa iyo waxaana markaasi soo gaarsiin caruur ka mid ah waalidiinta sidoo kale markaasi sheegaya in ay booliiska ay ku guuldararaysteen in markaasi ay jaajgareeyaan ama sidoo kale waxay ka qabtaan macalimiinta kadib markii isku iskuul qaar ama arday qaar ah dhibaato ay soo gaareen dhegeysta warbixina ayaa halka markaas saaka kala duwan ay ka qoreen wargeyska soo qabsa standard boggiisa lixaad toddobaad eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber sideed waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan suwax wanaagsan dhegeystaha waraqadka telefoonka ku jira suwax wanaagsan ku salaamaya haye walaal halka joogtaa magacaaga
waa maxamed casaan hogaarida jooge maxamed haye ka waran soomalsa gaaraysa gaarsan magaara ambulanstina ka jooga see lagu yahay
alxamdulilah sax waqnimada yaa kuwa barisane mhm dhammaan diisaas maxaana jimco wanaagsan aada iyo aad sidaasana jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay shukran aad ba umaadsantaa dhegeystahaas iga soo wacay bura iftiin gaarisan walaal soo dhow magacaaga ilaa hadal magacaaga walaal soo dhow magacaaga ii sheeg
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rashiid bumaani soo dhowow
waa walaalow nabadda lagu baxaa aad baa loo ficin yahay bal waa nabadis waa okay mhm
aad baa always waa la runi waa okay aad baa aad baa loo ficin yahay waa salaamaya walaalkay shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga halo star f m star f m soo dhowow salaamu calaykum raxmat calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
agsar waa saciid cabdullaahi wajar soo dhow saciid
walaalnimadan kaa berisan Mhm.
alxamdulilah mhm
wax walba si allah subxaana watacaala u targalay ku kala socdaan mhm xaafadan ku suganaysaa ka buqii qaylakum jalnimada ka jirta aad iyo aad dhanka hadalaynta aan siyaasadaan haleynaa maqal idaacadda mid kasta dhammaan dhegeystayaalkii adiga waxaan in leeyahay jamca mubaarak shukran dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhowow salaamaya magacaaga السلام عليكم wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu صباحك جمعة wanaagsan kule aanay shibran Ethiopia anish soo dhowow
ما شاء الله Ethiopia halka ugu sugan suuqa ما شاء الله waxa lahayn malacday gaariis wax kasta oo kale mhm
alxamdulillah waxa lahayn malahan aad baad umahadsan tahay niish ilaasin dhanka etoobiya ku mahadsan tahay khadka telefoonka soo dhowow magacaaga
soodha walaalkay mobile dhaab joog ma ogaay dhadhaab ka waran saakaas ay lagu yahay alxamdulilah walaalkay dhaab waa lagu fiican intaan ka warqabo haye
oo kaa dhammaan dhegeystayaasha salaam aa tahay ma ogaay mahadsan tahay qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu waa dhagaahla cifow soo dhowow
waa dhawe aha
aad baa loo nabad qabaa maxaa la hadalaya dhagaxley saaka
dhagahle waa nabadgelyo aha alxamdulilah roobna waa noo dahay waa barwaaqaysana mhm star f m soo dhowow magacaaga
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
bakad waan ku salaamay maxmed oo bartowka joogo barquuqa ka waran saaka maxamed- maxamedow taasi ayaan aad u kala degan tahay roob la-aan waa iska laba nabar waaqa nabad jamco mubaarak waan kule waan ku salaamay aad u mahadsan tahay star f m soo dhowow alo star maxamed ka waran gaarisa
waala fiican wallah
ka gudbaya walaal magacaaga ii sheeg
halo waan ku salaamaya soo dhowow
aniga walaalan sulaymaan oo joogo bulan yaa
sulaymaan oo joogo bulan guulaan halka ka tirsan tahay
koontiga gaarisa see lagu yahay
waa lagu fiicana alxamdulilah basho shukr oo roob lagu dhe aad iyo aad mahadsanid star f m soo dhowow magacaaga
الله السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
جمعة مبارك صباح wanaagsan waa farxii county wajeer see lagu yahay farxiga wajeer saaka
alxamdulillah ana qoobtan mhm
muslimiinta dhammaantood meel kastay joogaan subax wanaagsan jimco mubaarak aan leeyahay jimco kariim oo kale subax wanaagsan mahadsanid qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
halo halow ku maqlaya halo waa ku maqlaya iska gaab raadiyaha salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa aadan mahalum xuseen shifa oo musalaana joogo mooyaane aadan see lagu yahay masalani saaka waa la fiican yahay alxamdulilah maxaa hadal haysan adalaanta waxaa weeyaan ligdheerayo dhulkaasiisto oo ilaahay rooba siiyaan leenayo aad loo calaa oo loo rabbi tuugayo aad iyo aad maxaa ku weyn dhankiina masalani masalan ee, idaacadda maqalkeedana sax weeye waana la roobay sooale nimcaystay aad baad mahadsan tahay waa mahadsan yahay masalani iga soo dhegeystaasi qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halow star f m star f m halow warkii aad maqli doontaa walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu khiyaar labadku salaam yuusuf bakad soo dhow
alxamdulilah magaalada magaalada si wacan oo wanaagsan looga wabarisay ilaahay nabadgelyo waana siiyey mhm aada jawiga iyo magaalada kulli wax walba ganacsi oo kayi waayo marka waxaan leenahay horta arrinta hadalaynta ugu badan waxaa waaye iyada abaar jirta haddana xaalufinta laga badiyay dhirta aad ayaa loo xaalufinaya ma garan aad iyo aad marka dadka geedaha gura waxaan dhihi lahay arrintaasay bilaabaa laga qaada oo waxaa waaye hawlihii waxay daaqaana laleeyahay xaalufin ba- fara badana lagu hayaa gobolka qoyi bari marka waxaan leenahay nimankii oo oo forest oo arrintaas u xil saarnay waxaan leenahay dadkaasay tilaabaa ka qaadeen aan leenahay aad baa mahadsantaha khayaraha qadka telefoonka dhegeysa u dambeey ahlan wasahlan wamarxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin taariikhdu waa toddoba iyo tobanka bisha laba iyo tobnaad ee disembar sannada labada kun iyo koob iyo labaatanka maalin jimcaha jimco wanaagsan dhammaantiin xaaladaha dalka arrimaha siyaasadda dalka halka ay marayso ayaa saaka markaas isla gorfeen doona dhegeystayaal haddaba raila odinga ma yahay mid markaasi qorshaha loo wato ama sidoo kale raila odinga ma yahay mashruuc loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shaksi kooban haddii markaas hogaanka uu ugu sarreeya uu qabto waa qodobka dooda saaka dhegeysta barnaamijkan kaga hadlayno iyadoo markaasi xaalad markaasi dhanka siyaasadda ee cakiran ee wadanka markaasi ka taagan tahay dhegeystayaal ayna ugu badan tahay arrimaha markaasi xaaladaha siyaasadeed ee kacsan dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga democratic waa united democratic alliance xisbiga u d a loo yaqaano markaasi lala xiriirinaya ku-xigeenka madaxweynaha dalka uhuru madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaasi ku booriyeen in kenyaanka inay markaasi diidaan mashruuc kasta oo siyaasadeysan oo kahor waa ka hor doorashada guud ee sanada labada kun iyo waa laba labaatanka waxaa markaasi ay sheegeen in dadweynaha loo loo markaasi loo daayo inay markaasi doortaan madaxa ay rabaan iyadoo aanan markaasi la cabsigelin loo cagajuuleyn sidoo kalena markaasi aan meel ay ayaga rabin aan loo dooran hogaamiyaasha hadalkan jeediyey ayaa kale ah gudoomi dabcan ayagoo aada u tiro badan oo mar ay markaasi ku sugnayeen laikipia gudoomiyaha ismaamulka turkana josephat nanok senatarka dowlad deegaanka nakuru susan kihiga iyo weliba xildhibaanada golaha waa xeerdejinta matasha bulshada deegaanka malindi caisha juma deegaanka laikipia ee kate waruguru iyo mudanaha laga soo doorta deegaanka kikuya kimani shungwa iyo xildhibaano aada u tiro badan oo halkaasi markaasi ku welinayay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto isbuucan gudihiisa barasaabka ismaamulka turkana johnson nanok ayaa markaasi ku tilmaamay madaxa xisbiga o d m raila odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaad kooban haddii uu hogaanka ugu sarreeya ay qabtaan madaxa ku-xigeenka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa dhankiisa sheegay in kenyaanka aan la cabsi gelin doonin inay markaasi taageeraan hogaamiyaasha ka soo jeeda ama sidoo ayaga markaasi ay jecel yihiin mise rabitaankooda waxa uu sheegay in midnimada dalka aan markaasi lagu gaari karin in la sameeyo waa dabcan xilal siyaasadeed oo ay markaasi ka faa'iideysanayaan shakhsiyaad kooban oo doonhooda markaasi eegaya arrimahan ayuu ruto ka hadlay mar uu ku sugnaa dageystayaal xaafadiisa karen magaalada nairobi kulan wadatashi ah markaasi kula yeesheen wafud markaasi ka socday ismaamulada ismaamulka laikipia waxaana markaasi ay sheegayaan in ay markaasi dirdirgerin karayaan sidoo kalena fursadaha kala duwana ee siyaasada markaasi ay u kala siinayaan shakhsiyaadka waxaa haddaba siyaasadda iyadoo sidaas ay taagan tahay in sidoo kalena qofka shaksiga markaasi laga doonaya in fursado loo siiyo waxaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ay ishayaan madaxa xisbiga o d m raila odinga kuwaasoo raila odinga oo la aaminsan yahay sidoo kalena in dabcan uu ka helaya taageero dhanka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata xusuusna u dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waa kuwa soodasabcan soo wada qabtay ololihii labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii sidoo kalena kusoo baxeen kuraastii markaasi wadanka ugu sarreysay ee madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa kala noqday labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii inkastoo labada kun sideed iyo tobankii ee dabcan mudamadow soo kala dhexgalay haddaba sidoo kale waxaa markaas iminkan taagan taageerida markaas iminkan loo doonayo sidoo kalena loogu fududeynayo iyadoo markaasi dadka shacabka loo marayo sidoo kalena lagu dirdirgelinayo sidii markaasi taageero xoogan uu ku heli lahaa madaxa xisbiga o d m raila odinga madaxweynaha iyo weliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba qaar ka mid ah dhegeystayaal ee golahiisa wasiirada ayaa markaasi ololeys dhanka siyaasadda ee ka badan qaar ka mid ah bartamaha dalka qaar ka mid ah dhanka western ama galbeedka halka sidoo kalena qaar ay ka mid ah nyanza olole xoogan ee markaasi ku aadan sidii taageero xoogan loogu sameyn lahaa looguna fidin lahaa madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana midda markaas iminkan keenaysa dhegeysta siyaasadda inay sii kala baxdo iyadoo sidoo kale iminkan xudxudasho xoogan lagu wado qaar ka mid ah siyaasiyiinta sidoo kalena kuwa markaasi xisbihaysiga ama one kenyan alliance sidii markaasi raila odinga taageere u siin lahaayeen laakiin waxaa mid markaas iminkan ayaga sheegayaan in ay ayaga hal yihiin sidoo kalena aysan sidoo kale siyaasad qof shaksi kale u wato ay faraha la gelaynin haddaba dabcan qaar ka mid ah siyaasiyiinta sida musele mudavadi iyo gideon moy colonzo misoka moses wetangola waxay sheegeen inay midaysan yihiin shalay oo ay markaas sidoo kale ay kala tegi doonin waxaana sidoo kale sheegayaan in markaas shakhsiyaadka ee markaasi dhowaan hadallada qaar ka soo yeeray sida madaxweynaha dalka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m ee markaasi doonayaan in ay kala jiitaan qaar ka mid a siyaasiyiintaasi ama qaar ka mid a xisbigaasi afarta qof ee xisbigooda ay soo saarteen ee one kenyan alliance waana xisbiyada markaas a n c musalem madhabar iyo dhigiisa ford kenya oo markaas loogu baaqay inay markaas ku biiraan xisbiga u d a sida qaar ay qabaan noqdaan ama sidoo kale ay kaga dhaadhicinayaan oo ay markaas xubin ay la noqdaan ama la shaqayn xoogan ay la sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib kulan halkaasi ka dhacay western waxaana markaas arrintan ay imaanaysaa dhegeystayaal kadib markii xisbi markaasi wasiirka difaaca dalka waa wasiirka difaaca dalka xisbi uu soo saaray waa eugene wamalwa halka eugene walma uu kasoo jeeday western waxaana western dhegeystayaal siyaasadeed ay ka kacsan tahay muslim mudabadi iyo sidoo kale ford kenya laakiin waa mid iminka la sheegayo sidoo kalena ay markaasi ay cole adaadis xoogan lagu saarayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halkaas usbuucan uu ku sugnaa dhegeystayaal ama usbuucan sida uu ku sugnaa waxa uu sheegay in markaasi gacmo furan uu kusoo dhoweynayo sidoo kalena uu sheegaya inay wada shaqayn xoogan markaasuu ka rabo madaxweyne madaxa xisbiga madaxa xisbiga a n c musalia mudabadi iyo dhigiisa ford kenya oo markaasi moses wetengula uu sheegay in labada kun laba iyo labaatanka ay markaasi garab ay ku siiyaan sidii ay ku wada shaqayn lahaayeen hase ahaatee madaxa madaxdan ayaa markaasi si baraara iskaga fogeeyay inkastoo laakiin moses wetengula isaga qudhiisa uu sheegay in markaasi uusan intuu raila uu ku biiri lahaa mase siyaasadda raila uu ku biiri lahaa waa asaga midiisa gooniga ah ama sidoo kale t ruto ama u d a inuu ku biiri doono labada kun laba iyo labaatanka mise uu ku biiri doono haddii dabcan uu ku biirilo haddii wax ku biirisho la dhaho uu ku biiri karo dhanka u d a waa sida markaasu hadalku dhigee waxay arrintan markaasi keentay in markaasi ballanqaadadii xilligii habboonaa sharci dejinta in markaasi ay qaar ka mid ah ee siyaasiyiinta ay markaasi doonayaan inay ku kala boobaan xisbigaasi qaarna markaasi loo kala boobo xisbiga u o d m halka qaarna markaas loogu kala boobo xisbiga u d a waa qaabka markaasi siyaasadaysan ee markaasi xulafada qaar ka mid ah ee markaasi ay ku doodayaan ay ku xulafana ay ku markaasi ku doodayaan haddaba haddii aan markaasi dhegeysana dhegeystayaal didman baraza oo asaga markaasi ka hadlaya arrimahan waxaa markaasi sheegayaa in markaasi suurtagalnimada ay iska caddahay waa rabitaanka markaasi kenyaanka ay rabaan sidoo kalena aan markaasi qofka loogu qasbi karin sidoo kalena baahiyada qaar ee kenyaanka ay dareemi karaan ay markaasi ku xiran tahay sida markaasi kenyaanka ay markaasi ugu caddahay waxaa uu sheegay raila odinga haddii markaasi loogu markaasi looga reeyo doorashada soo socoto waa in markaasi uu xabadka qara ama shafka uu qaraacan sidoo kalena uu ogolaado in markaasi uu iska quusto waxa uu leeyahay haddii markaasi kalluunka badda laga soo saaro dabcan dhaqdhaqaaqiisa u yaraadaa banaanka dabcan dhaqdhaqaaqa banaanka uu ku dhaqdhaqaaqa laakiin badaha badda markuu ku jiro ama biyaha markuu ku jiro wax siduu rabo uu markaas ugu boodi karaa laakiin banaanka markuu imaado ma badboodi karo waxuu markaas taas sadbadban ugu jeedaa madaxa xisbiga o d m raila odinga waa labada labada kun laba iyo labaatanka wuxuu leeyahay in markaasi taageerada ay markaasi kenyaanka u caddahay fursadna ay u haystaan ciddii ay taageeri lahayd aan dhegeysanay xildhibaanka didmar baraza
kwa sababu kazi ni kazi. Tukimshinda tumtafutie neti ya kufua samaki, mzee asihangaike akose kitu ya kufanya. Ama akikuja kutafutia kioski hapa ya kinyozi, msimunyime, mmupatie, sababu kazi ni kazi. Ni kazi ni kazi, mtampatie afanye biashara yake, afanye biashara yake kwa njia ya amani, si ndio? William ametembea kile pembe ya Kenya hii. Nataka kuwauliza wa upinzani wetu tunataka tuwashinde in a free and fair manner. Watoke kwenye hoteli, watoe kampeni programu yao, watoe mfumo wao wa kiuchumi, wamenyana na sisi, kwa sababu tukiwashinda hatutaki kusikia bwana mtu ameibiwa kura. Sisi tunafanya kazi, tunatembea, tunasaidia mama mboga, tunasaidia mtu ya bodaboda, alafu wao wao kwenye hoteli, alafu kura yao ikikuwa kidogo, wanasema ati wameibiwa mtapigia William Ruto kura? Nyinyi ni watu ya afra, nyinyi ni watu ya bottom up. Nione kwa ishara ya mkono watu ya bottom up, bottom up, bottom up. Mungu awabariki sana.
waa tahay dhege waa tahay dhegeystayaal waa didmar baraza dhegeystayaal xildhibaanka markaasi sheegaya in markaasi netka dabcan loo raadiyo dabcan lagu soo dabdo kalluunka sidii markaasi hadhow dhaqdhaqaaqiisa markaasi loogu yareen lahaa waa siduu markaasi hadal ku dhigaye haddaba iyadoo siyaasadda saas ay u kacsan tahay dhegeystayaal waxaa haddana markaasi arrintan markaasi qaar ka mid a siyaasiyiinta ay kaga hadlayaan haddaba markaa fiiriso dhegeystayaal waxaana madaxweynaha ku-xigeenka isagoo iyo xulafadiisa qaar ka mid ah waxay markaasi sheegayaan in markaasi loo baahan yahay raila odinga iyo markaas asaga danihiisa oo keliya markaasuu ka shaqaysto laakiin uu yahay mid markaasi dabcan uu danihiisa ka shaqaynaynin dadka shacabkan uusan ugu danaynaynin laakiin waxay ku tilmaamayaan in dabcan sida markaasi barasabka ismaamulka turkana josephat nanok waxa uu sheegayaa inuu ku tilmaamayo hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaadka kooban haddii markaas uu hogaanka u sarreeya uu qabto haddaba dabcan raila odinga ma dabcan mashruuc markaasi loo adeegsanaya in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaadka koobana mise haddii dabcan wuxuu markaas u danaya u danaynayaa dabcan waxyaalihii markaasi goobihii fagaaraha ee tobankii bishan december uu kusoo uu kusoo saaray waa garoonka stadiumka ee kasarani kusoo dabcan uu kusoo bandhigay waxyaalaha markaasi kenyaanka ay rabaan waxyaalaha markaasi ay danaynayaan iyo weliba shaqada markaasi ay qabanayaan iyadoo taasi markaasi arrintan uu ka difaacayo sida markaasi xogayaha guud ee xisbiga ee o d m edwin sifuna oo markaasi waraysi siiya mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ee dalkan waxba kama jiraan ku tilmaamay in markaasi madaxweynaha hadda talada haya uhuru kenyatta uu madaxa xisbiga o d m raila odinga si buuxda markaas ugu taageerayo ama ugu taageerayo inuu hogaanka markaas ku wareejiyo sanadka soo socdo waxa uu carabka markaasi ku dhuftay in madaxweynaha aan markaasi goobjoog ka ahaynba shirweynihii markaasi waa mideynta bulshada ee tobankii bishan december ee raila odinga uu shaaca kaga qaaday markii ugu markii shanaad inuu u tartami doono waa madaxtinimada waddanka edward sivuna ayaa intaasi ku daray in markaasi madaxweynaha waa madaxweyne uhuru kenyatta markaasi shakhsiyaadka aan xor markaasi u yahay inuu sheego in cid uu markaasi taageerayo musharaxiinta ama musharaxa madaxtinimo in ka mid ah balse ilaa iyo hadda uuna markaasi maqlin go-aan cad oo markaasi hogaamiyaha dalka ka qaatay doorashada guud ee labada kun labiyo labaatanka markaasi doonayo inuu ku doorto sidoo kalena ay taageero xoogan markaasi ay kusoo baxaan waa qaar ka mid a siyaasiyiinta waxyaalaha markaasi ay qabaan hadhaba haddaba isagoo Edward Sifuna kaga hadlaya arrimahan.
Lo Bungoma. Hapa hakuna kitu itatushinda, sisi ni viongozi pia. Kwa hivyo issues zote za Bungoma, mambo ya uchaguzi ya grassroots, identification of candidates, sijui nini nini, hiyo mambo yote lazima ikuwe handled na watu wa Bungoma, na sisi tumesikizana kule juu na leaders wengine wa party haddaba isagoo markaasi edvan sufuna waa xogayaha guud ee xisbiga markaasi ee o d m kaga hadlayo sidoo kalena taageeridda markaasi iminkan aadka loo soo hadala ama la hadalhayo markaasi ka midka in markaasi edward sivuna uu sheegaya in madaxweynaha uu taageero xoogan ku siinaynin shakhsiga sidoo kalena ay tahay mid markaasi dacayad ah
kwanza rais mwenyewe hakuwepo pale katika uwanja wa kasarani na mimi ninavyojua ni kwamba rais ana ana uwezo wa kusema na kutoa maoni yake yeye mwenyewe. Kufikia sasa sijamsikia mheshimiwa rais akitamka lolote kuhusu ni nani angependa amridhi yeye. Uh, lakini ninalojua mimi ni kwamba mustakabali wa nchi hii unatuhusu sisi wote, kwa sababu uamuzi wote ambao Wakenya wanatoa katika debe na ule uamuzi ambao wanafanya unatuhusu sisi sote. Uh, wengi wanakiri kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ni kati wa farasi wawili peke yake, na farasi hawa wawili tayari wameeleza mipango yao kuhusu uh, mambo mengi kuhusu nchi hii yetu, na uamuzi ambao utatolewa kwa hawa Wakenya iwapo taifa hili litaangamia, hakuna eti wewe ni eh, rais mstaafu utasazwa, hapana. Kwa hivyo hata wewe ukiwa ni rais una haki yako ya kidemokrasia kuweza kusema kwamba mimi ninavyoona ni bora kwamba nchi hii iende njia hii
waa tahay weli idaacadii star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysala arrimaha siyaasadda ayaan ku guda jirnaa saaka iyadoo sidoo kalena markaasi cirka isku sii shararayso maalin maalinta kasii dambeyso dhegeysale ee xaaladaha dalka iyadoo siyaasadda labada kun laba iyo labaatanka iminkan loo suxulduubanayo waxyar oo keliya ay ka harsan tahay bilooyin dhegeysale iyadoo sanadkan uu sii dhammaanayo labada kun iyo koo iyo labaatanka bisha sideedaad ayaa marka maalinta markaasi loo astay ama sida dastuurka dalka uu ku qoran yahay ama sida guddiga markaasi doorashooyinka ay kusoo shaaciyaan ama kusoo bandhigaan in markaasi doorashada la qabto dhegeystayaal waa bisha sideedaad ee agosto ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxaana markaasi bilaha soo socda sida bisha labaad bisha saddexaad ee sanadka soo socda labada kun si rasmi ah markaasi doorasho dabcan ololaha siyaasadda si toosa markaasi uga bilaaban doontaa waddanka iyadoo markaasi baarlamaanka markii la fasaxona ay markaasi culeysyo fara badan ay markaasi soo bixi doonaan dhegeysta laakiin inta ka hore waxaa markaasi socotaa xudxudashada waxaa sidoo kale socotaa eedeymaha iyo sidoo kale waxaa socotaa dhegeystayaal waxyaalaha markaasi shakhsiyaadka la wato iyadoo markaasi farta qofka qof kale uu ku fiiqaayo markaasi loo adeegsanayo laleeyahay dabcan waa qof mashruuc ah waa qof markaasi sidan asidan ah dabcan siyaasiyiinta qaabka markaasi ee isku kala adeegsanayaan dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabta dhegeysta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka dhegeysan waa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom haddaba safaricom waxay markaasi doonaysaa inay s- eh, ka qosliso sidoo kale ay kaa farxiso adiga ganacsadaha ah ama adiga ganacsadaha ah ee dhegeysanayo ee dhegeysta beeshara lipana empesa iyo weliba sidoo kale macaamiisha empesa isticmaalo qeybaheeda markaasi kala duwan shirkadda safaricom waxay markaasi kuleeda ka faa'iidaysay adeegsiga eh, beeshara li- ni lipana empesa sababtoo waxaa jiraan waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guulaysanayso dhegeyste gaar ahaan adigoo ganacsadaha ah isticmaala lipana empesa iyo weliba pochi la beeshara halkii mar oo aad isticmaalayso beeshara lipana empesa ganacsada waxaad helaysaa haddii markaasi lacagta ka sarreysa konton waxaa hal dhibic ayaad helaysa oo aad markaasi kaga qayb gelayso abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinlaha midda toddobaadlaha midda bilaha midda abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo markaasi ay helayaan labaatan qof oo ganacsadayaal ah halka toban qof ah, toban kunna ay helayaan labaatan kun oo ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadlaha waa lix iyo toban mooto bajaaj ah ay ku guulaysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaha waa sideed baabuur nooca isuzu dmax oo gobol walba qof oo oo hal qof markaasi ku guulaysanaya qofkaasi adiga ayaa noqon karaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee sideedda baabuur nooca xamuulka loo yaqaano fuso trucks gobol waliba qof ayaa markaasi ku guulaysanaya tusaale ka soo qaad waxaad- waxaa tahay ganacsade ee ku nool xaafadaha islii gaarisa wajeer mandhera waxaad fursad u heli kartaa inaad markaasi ku guulaysato baabuurka nooca pickupka ee loo yaqaano zizu dmax baabuurkaas waxaad u adeegsan kartaa inaad markaasi u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaasi badeecadahaad ku qaadato inaad markaasi macaamiilka ugu gudbiso wixii markaasi adiga kula gudboon oo aad markaasi ku shaqaysato dhegeyste kaliya waxaa markaasi kaa xiga ganacsada inaad adeegsato lipana mpesa business til numberka iyo iyo weliba sidoo kale bochila beeshara oo ah mid markaasi loogu talagala ganacsatada adeegan ayaa markaasi kuu fududanaya inaad si wanaagsan u aad u kaydsato lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaasi ku darmanin lacagtaada kale ee mpesa markaasi kugu jirto dad badan oo waxaa jiraan ganacsato ah laga yaaba in marar badan ay ku jahwareeraan lacagtooda ganacsiga iyo tan eega sida qaaska ay u leeyihiin ganacsada maanta ka faa'iidayso adeega beeshara lipana mpesa si fursad fara badan aad u hesho dhegeystayaal haddaba aan dib ugu laabano barnaamijka saaka dhegeysta iyadoo sidoo kale aan ka hadlayno arrimaha markaasi xaalada wadanka markaasi ka taagan iyo weliba dhanka siyaasadda qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga united democratic movement ama u d a ayaa markaasi la xariir- lala xiriirinaya in- ah, dabcan uu yahay mar- mid mar- waa xisbi markaas u wato madaxweynaha dalka Uhuru Keny- waa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa markaasi kenyaanka ugu booriyay in kenyaanka eh, dabcan loogu boorinaya ama ay ku boorinayaan kenyaanka inay diidaan mashruuc kasta oo siyaasadeedsan oo ka hor doorashada guud ee sanadka dambe ee labada kun laba iyo labaatanka haddaba iyadoo mashruucaasi dabcan laga hadlay waxaa sidoo kale arrintaasi ka hadlay een, madaxa ee, waa- waxaa sidoo kale ka hadlay dhegeystayaal een, waxaa sidoo kale ka hadlay een, waa wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi shalay waxa uu sidoo kale sheegay in aysan mashruuc jirin sidoo kalena ay tahay mid markaasi kenyaanka ayaga ay jecel yihiin sidoo kalena uu farta ku fiiqay uu sheegay meelaha ma- oo meesha dabcan madaxweynaha uu asaga u jehisay in sidoo kale u jehaysan doonaan fred matiangi waxa uu tilmaamay asagoo markaasi saddex daqiiqad hadlayay kuna sheegay in dadka shak- shakhsiyaadka ah doonayaan in dhibaato wadanka keenaan laakiin fursado markaasi loo siinayo sidoo kale wuxuu sheegay xitaa haddii aan markaasi anay- aan ummadda aan u shaqeynayo ama dadka shacabka aan u shaqeynayo wasiirna aan ahay weli markaasi kama xishoonayo sidoo kale kama gaabsan karo aan waxyar intaan dhegeystayaasha aanan warkii side- sagaalka subaxnimo aan ku dibin aan wada dhegeysana hata kama mimi ni mtumishi wa serikali niseme tu ukweli vile huko wakati mheshimiwa rais wetu ameungana na mheshimiwa right honorable prime minister Raila Odinga kuleta kufanya handshake na kuleta amani tumekaa kwa amani kweli ama uongo tumeshirikiana kwa maendeleo kweli ama uongo lafu niambie sasa nisikuja hapa nisiseme maneno eti nione haya eti oh mwambie CS Matiang'i hawachane asizungumze maneno hiyo ya Raila na handshake kwendeni. Lazima tufahame vile mambo iko. Let's be very honest. We stop this hypocrisy and pretense here. Tunajifanya hapa. Eti there are things that we can talk about and there are things we cannot talk about. Sisi tukiwa Nyanza hapa we are one na tumekuwa pamoja siku zote. We are one people ama namna gani? Kwetu ni hapa juu. Na ndipo tumeongea pia na tuliongea vizuri sana. Tumekubaliana sisi wote. Na mzee wetu Prime Minister Raila Odinga ndiye anatuongoza. Na tumekubaliana safari hii sisi watu wa Nyanza tutasimama pamoja kama mtu mmoja. na tutasimama sisi wote pamoja. Sasa nikisema hivyo nimefanya makosa, na mimi sichakuuliza wewe ruhusa, unipee ruhusa mimi nisimame pamoja na, na, na Prime Minister Raila Odinga. Sichakuuliza pa- ruhusa, unipee ruhusa nisimame na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais is my boss, niye ndiye amenipea kazi nifanye, akiamuru vile tuna waa tahay dhegeystayaal hadalkaasi si dadban wuxuu ugu socdaa xulafada markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha eh, Fr- eh, dabcan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal idaas uu leeyahay dabcan aniga fursad ma inii weydiisanayo inaan arrimahaasi aan ka hadlo sidoo kale aan guda galo waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan qadarada dheehdayaha iyo sidoo kale warkii ayaa soo dhegeysateen dhegeysta fadmalaki waad mahadsantihiin dhegeysta sida quruxda badan aad oola socotaan una dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystan iminkan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaladaha dalka saaka iyadoo saaka jimcana aan diirada ku saarana kaga hadlayna arrimaha xaaladda wadanka ka taagan dhegeystayaale iyadoo qaar ka mid a markaasi siyaasiyiinta xisbiga u d a ee horkacaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa markaasi ku booriyey kenyaanka inay markaasi diidaan mashruuc kasta oo siyaasadeedsan oo markaas siyaasadeedsan oo ka hor ama ka hor doorashada guud ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxay markaasi sheegeen in dadweynaha loo daayo inay doortaan madaxa ama qofka shakhsiga iyaga markaas ay rabaan sidoo kalena aan la ra- aan- sidoo kale aan la cabsigelin oo cagajugleyn faraha badan laga daayo shakhsiyaadka ama sidoo kale dadka shacabka sida markaas ayaga sheegayaan ah, waa xulafada markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo qudhiisa hogaamiyaha hadalka ama dabcan hogaamiyaasha hadalkan jeediya waxaa ka mid ah sidaas eh, hogaamiyaha ama gudoomiyaha ismaamulka turkana josephat nanog waa gab- waa gabana countigaasi senatarka dowladda deegaanka nakuru susan kihiga xildhibaanka golaha xerdejinta ee ku matasha bulshada deegaanka malindi caisha juma deegaanka laikibya kate waruguru iyo sidoo kale mudna oo dabcan mudanaal eh, fara badan oo markaasi eh, ka kala socda eh, qaar ka mid a xildhibaanada ee wadanka sidoo kale qaar ka matala barasaabka ismaamulka turkana joseph nanok ayaa tilmaamay sheegana in hogaamiyaha xisbiga UD waa o d m raila odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaad kooban haddii markaasi uu hogaanka ugu sarreeya ay qabtaan sida markaas uu tilmaamayo inkastoo qaar ka mid a siyaasiyiinta ay arrintaasi aad iska eh, aad uga difaaceen sidoo kalena tilmaameen in mashruuca ay markaasi sheegayeen in sidoo kale ayaga aqoonin oo ay markaasi iskala imaanayaan aysan fahamsanin waxyaalaha markaasi ay qa- ay qaar ka hadlayaan sida uu markaasi sheegayo waa edward sivuna waa xogayaha markaasi guud ee xisbiga o d m dhegeysta bal hadalkiisa wada dhegeysano
Kwanza rais mwenyewe hakuwepo pale katika uwanja wa Kasarani, na mimi ninavyojua ni kwamba rais ana ana uwezo wa kusema na kutoa maoni yake yeye mwenyewe. Kufikia sasa sijamsikia mheshimiwa rais akitamka lolote kuhusu ni nani angependa amridhi yeye. Uh, lakini ninalojua mimi ni kwamba mustakabali wa nchi hii unatuhusu sisi wote, kwa sababu uamuzi wote ambao Wakenya wanatoa katika debe na ule uamuzi ambao wanafanya unatuhusu sisi sote. Uh, wengi wanakiri kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 ni kati wa farasi wawili peke yake, na farasi hawa wawili tayari wameeleza mipango yao kuhusu uh, mambo m- mengi kuhusu nchi hii yetu na uamuzi ambao utatolewa kwa hawa Wakenya iwapo taifa hili litaangamia, hakuna eti wewe ni eh, rais mstaafu utasazwa. Hapana. Kwa hivyo hata wewe ukiwa ni rais, una haki yako ya kidemokrasia kuweza kusema kwamba mimi ninavyoona ni bora kwamba nchi hii iende njia hii.
haddaba madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayaa sidoo kale dhankiisa sheegay in kenyaanka aan lagu cabsigelin doonin ama sidoo kale inay taageeraan hogaamiyaasha ka soo jeeda rabitaankooda ama sidoo kale inay taageeraan rabitaankooda oo keliya ay codkooda ku dhiiban karayaan waa sidoo kale wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka waa inaad sidoo kale aad kala ogaataan ma aha tartan markaasi qurux markaasi dumar ah ama qurux ah, dumar markaasi lagula tartamayo laakiin waa mid markaasi shaqo lagu tartamayo sidii kenyaanka wax looga bedeli lahaa geedi socodka hanaanka waxyaalaha faraha badan ee kenyaanka ay rabaan sidii wax loogu heli lahaa isagoo arrimahan ka hadlaya madaxweyne ku-xigeenka ayuu yidhi sida tan
sana na nyinyi, tukasema wakati tunajenga barabara za Kenya lazima tujenge barabara za Vihiga County. Mlituuliza tujenge barabara kutoka Ekwanda kuja mpaka hapa Luanda, siyo barabara tumejenga. Na ule jamaa alikuwa prime minister, si mimi nashindana na ule jamaa alikuwa vice president, si mimi ni deputy president, si kila mtu amepata nafasi ya uongozi katika hii Kenya na hii mashindano mnajua si ya urembo, si ni mashindano ya kazi, na kila mtu lazima akuje na track record yake, ama namna gani? Lazima tujenge barabara za Vihiga. Tulikuja tukaanza na pale Ekwanda, tumejenga hiyo barabara mpaka Luanda na imekamilika. Nilikuja vile vile tukaanzisha ile ya kutoka Esirulo hiyo barabara inaenda mpaka Magada, saa hii inaendelea. Hata kama kontrakta alete kisirani kidogo, nitamnyorosha mpaka atengeneze hiyo barabara, aweke lami. hawa wafanyabiashara wengi wa chini hapa leo wamekuwa black magada. Mimi mwenyewe nilikuja kuianzisha, hata kama kontrakta ametusumbua kidogo, nitamnyorosha huyo kontrakta mpaka Vihiga, mambo ya barabara. Nimekuja mambo ya stima, nimekuja watu wa hapa Vihiga kaunti, mnanielewa? Mimi najua bado tuko na deni yenu ya barabara zingine. Karitima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Eh, mimi naona mko chonjo mbaya sana.
waa tahay waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal arrimaha markaasi ka hadlaya dhegeysta diiradda ku saaray waxyaalaha markaasi kenyaanka dabcan ee rabitaankooda ay rabaan iyadoo sidaas ay tahay dhegeystayaal waxaa sidoo kale markaas arrintan ayadana sidoo kale soo farigelay ka hadlay wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi sheeganaya markaasi in kenyaanka ay markaasi u baahan yihiin shakhsiyaadka waxyaalaha markaasi ay doonayaan waxaa sidoo kale soo hadal qada arrimaha markaasi ku saabsan mashruuca markaasi la mashruuc mashruuca markaas la sheegayo in markaasi loo adeegsanayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga sidoo kalena markaasi lala rabo in xil looga saaro waxa uu sheegay uu difaacay in markaasi la socdaan sidoo kalena ay taageeri doonaan raila omolo odinga waa wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi iyadoo dastuurka dalka dhegeystayaal uu dhigayo qofka wasiirka ah inuu sidoo kale arrimo afaara ah ama sidoo kale uu sidoo kale soo faragelin kara arrimo siyaasad ah looguna talagalay in shacabka ay u adeegaan ayaa haddana wasiiro markaasi aad u tiro badan ku milmeen arrimaha dhanka siyaasadda sidoo kalena kaga shaqeynaya sidii markaasi taageero xoogan ugu raadin lahaayeen madaxa xisbiga o d m raila odinga oo garab ka helayo ah, madaxweynaha dalka uhuru kenyaata sida markaasi qaarka qub- khubarada dhanka siyaasadda ka faalooday ku tilmaamayaan laakiin fred matiangi waxa uu markaasi sheegaya ma aha raila odinga mid markaasi mashruuc loo wato laakiin wuxuu leeyahay waa mid markaasi isbeddel doonaya kenyaanka inuu ka keeno asagoo arrimahaasi ka hadlayo wuxuu leeyahay marna kaga- ka gaman maayo xitaa haddii markaasi aan ummadda u shaqeynamo wasiir aan ahay marna kama aamus maayo sidoo kale waan ku taageeri doonaa in aan nyanza ahaan aan sidoo kale aan kusoo qaadno ku taageerno raila odinga xilka sanada labada kun laba iyo labaatanka wuxuuna sheegay inuu sidoo kale amarka iyo hadalada markaasi madaxweynaha uu tixgelin doono sida wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi uu ku sheegayo jale mar uu ka hadlay arrimahan ayuu sheegay sidoo kale uu sheegay inuu marna uu ka gaabsan doonin kuna taageeri doono ilaa sanada labada kun laba iyo labaatanka fred matiangi mtukana watu hao ni kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Wale tunataka kujenga nchi yetu, tuendelee kuijenga and let us continue to work together. Na siwezi kuona haya, hata kama mimi ni mtumishi wa serikali. Niseme tu ukweli vile huko, wakati mheshimiwa rais wetu ameungana na mheshimiwa Right Honorable Prime Minister Raila Odinga kuleta kufanya handshake na kuleta amani, tumekaa kwa amani, kweli ama uongo? tumeshirikiana kwa maendeleo, kweli ama uongo? Lavu niambie eti sasa, nisikuja hapa nisiseme maneno eti nione haya eti oh, mwambie CS Matiang'i hawachane asizungumze maneno hiyo ya Raila na handshake, kwendeni. Lazima tufahame vile mambo iko. Let's be very honest. We stop this hypocrisy and pretense here. Tunajifanya hapa. Eti there are things that we can talk about and there are things we cannot talk about. Sisi tukiwa Nyanza hapa we are one na tumekuwa pamoja siku zote. We are one people ama namna gani? Kwetu ni hapa juu. Na ndipo tumeongea pia na tuliongea vizuri sana. Tumekubaliana sisi wote. Na mzee wetu Prime Minister Raila Odinga ndiye anatuongoza. Na tumekubaliana safari hii sisi watu wa Nyanza tutasimama pamoja kama mtu mmoja. na tutasimama sisi wote pamoja. Sasa nikisema hivyo nimefanya makosa, na mimi si cha kuuliza wewe ruhusa, unipee ruhusa mimi nisimame pamoja na, na, na Prime Minister Raila Odinga. Sijakuuliza pa- ruhusa, unipee ruhusa nisimame na mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais is my boss, niye ni amenipea kazi nifanye, akiamuru vile tunaenda. It is logical mimi nikiwa waziri wake wa usalama, mimi napiga laini mahali rais amepiga laini ama namna gani? Hapana, tufanye kazi. There is a way in which a country is led. Tusisikize hii maneno hawa watu wa- mambo mdomo tu kila siku huku huku, kelele kusunguka, hakuna kazi. Wa- Walikuwa wapi wakati tulikuwa hapa? Sasa m- wa- watu wanaanza kujifanya hapa, oh, mimi nimemletea ile nikamletea ile ingine. Ile poti ilikuwa huko, wale watu niliona wakati ile poti ilianza kujengwa, walikuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga tukiwa pale kuamuru tuanze kazi, na hiyo poti imetengeneza ikakuwa. Sasa watu wameanza ni mzunguko tu, mtu karibu sasa waanze kusema, unajua mimi hata hawa watoto wenu mimi ndio nimewazalia. Ai, Wakenya tunaelewa hii maneno vile iko. Tuache porocho, tufanye kazi ile tumepewa tufanye, na tuache propaganda. Wananchi tumekubaliana, basi tukae pamoja vile viongozi wetu wanatuelekeza.
aad tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ha dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin Eh, iminkan qodobka dooda iyo dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan iyadoo markaas iminkan siyaasiyiinta iyo weliba wasiiradii iyo kuwa markaas arrimaha siyaasadda u kala ololeeyo ee markaasi ku jahwareersanta dhanka siyaasadda haddaba qaar ka mid a markaasi siyaasiyiinta taabacsan taageersan madaxweyne ku-xigeenka ayagana way ka hadlayaan in markaasi shakhsiyaadka ay rabaan ay dooranayaan markaasi in ay dadka shacabka loo daayo sidoo kalena in markaasi noq- ay noqonin ma- qofka madaxa markaasi ah ama qofka hogaamin doona uusan noqonin qof mashruuc ah oo markaasi dana dan leeyahay ama laga da- da- dana markaasi laga leeyahay oo howlaha markaasi ku qaban kara dhegeystayaal waa haddaba aan dhegeysano dedman baraza
kwa sababu kazi ni kazi. Tukimshinda amba- yule jamaa ambaye tutapingana na yeye, kwa sababu kazi ni kazi. Tukimshinda tumtafutie neti ya kuvua samaki, mzee asihangaike akose kitu ya kufanya. Ama akikuja kutafutia kioski hapo ya kinyozi, msimnyime, mmpatie, sababu kazi ni kazi. Serikali ni kazi, mtampatia afanye biashara yake, afanye biashara yake kwa njia ya amani, si ndio? William ametembea kile pembe ya Kenya hii. Nataka kuwauliza wa upinzani wetu, tunataka tuwashinde in a free and fair manner. Watoke kwenye hoteli, watoe campaign program yao, watoe mfumo wao wa kiuchumi, wamenyana na sisi, kwa sababu tukiwashinda hatutaki kusikia bwana mtu ameibiwa kura. Sisi tunafanya kazi, tunatembea, tunasaidia mama mboga, tunasaidia mudi ya bodaboda, alafu wao wao kwenye hoteli, alafu kura yale ikikuwa kidogo, wanasema ati wameibiwa. Mtapigia William Ruto kura? Nyinyi ni watu ya haswa.
waa tahay waa haddaba dhidman baraza oo arrimahaasi ka hadlaya dhegeysan haddaba sidoo kale wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william rasagana qodhiisa markuu ka hadlayay arrimaha ku saabsan dabcan raila omolo odinga wuxuu dabcan t- tilmaamaya inuu leeyahay wuxuu markaasi inoo diyaarinaya sidoo kalena uu n- noogu diyaaray in markaasi nagu jahwareeriyo xisbiyo fara badan wuxuu leeyahay dabcan in markaasi xisbi taraf eh, xisbi markaasi nagu filan inaan haysano xisbiga markaasi uda waa sida markaasi isaga u tilmaamaya waa hadallo fara badan markaasi soo baxay dhegeysan kadib markii een madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale madaxweynaha ku- ku-xigeenkiisa William Ruto ee markaas kala qaadsan safaaradaha waa labadii kun iyo siddeed iyo tobankii wixii ka dambeeyay heshiiskii ee Raila Odinga ay wada gaareen waxaa markaasi soo baxay dhegeystayaal xisbe aad u tiro badan u dambeysay xisbiga markaasi ee wasiirka amniga waa wasiirka markaasi difaaca dalka Een, waa- waa waa Eugene Wamalwa horaan ahaan jir wasiirka dowladda dajinta ama devolutionka in markaas imikan xisbi kale ay soo saareen dhegeystayaal kuwaasoo sheegeen inay taageero ku siin doonaan ama sidoo kale garab ay ku siin doonaan xisbi eh, dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka waa madax waa ra'iisul wasaarihii hore dalka Raila Odinga waxaa sidoo kale kasii horey dhegeystayaal xisbiyo kale la soo saaray sida xisbiga Upya ee gobolka waqooyi bari ee dhegeystayaal sidoo kale ayagana sheegeen inay taageeri doonaan Raila Omolo Odinga laakiin wuxuu leeyahay dabcan waxay doonayaan inay gu- nagu jahwareeriyaan xisbiyo aad u tiro badan kuwaas wuxuu sheegay inay markaasi ku guuldareysan doonaan bal aan wada dhegeysanno Raila Omolo dabcan aan wada dhegeysanno eh, William Ruto nini? Si umoja ni nguvu jameni. Mimi nawauliza kwa sababu kuna watu wanatupangia njama ati kutugawanya kwa vyama ya kona hii, kijiji ile na kabila ile. Mimi nawaambia tumeungana na wao wabunge wa kutoka huku kwenu, wabunge kumi kutoka Western Kenya wameungana na wabunge 160 kutoka Kenya mzima, na tumetengeneza chama ya mahasla wote, chama ya kazi ni kazi, chama ambayo itapanga ajira ya hawa vijana na kupanga biashara yenu na kupanga kilimo, tuondoe njaa. Chama ya UDA, nimekuja kuwauliza watu wa hapa Luanda, mko tayari jameni? Tuungane, mko tayari? Tuungane. Mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Kwa hivyo nikisema harambee tunasema UDA.
waa tahay waa madaxweynaha dalka dhegeystayaal waa madaxwe- waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto isagana markaasi ku hadlaya inuu leeyahay dabcan xisbiyo fara badan ee markaasi doonaya in nagu jahwareeriyaan kuwaasoo markaasi u kala qaadayaan in xisbiyo xisbiyo sidoo kale u kala qaadayaan qabiil qabiil ee sidoo kale markaasi in qoys qoysna ay doonayaan inay xisbiyo fara badan ugu sameeyaan kuwaasoo doonayaan inay ku kala jebiyaan hanaanka dimuqraadiyadda ee waddanka markaasi ka taagan dhegeystayaal sida markaasi hadalka u dhigaya u tilmaamaya dhegeystayaal haddaba iyadoo markaasi arrimahaas eedeymaha loo kala jeedinayo xus- dabcan eh, dushana ka- ama ushay ku dhacayso ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga haddaba dhegeysa muxuu yahay dabcan qofka markaas usha saa loogu dhufanayo haddaba dabcan sida markaasi qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba qaar ka mid ah xildhibaanada qaar kuwa taabacsan ee madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxay markaasi sheegayaan inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashanayo dhaqaalaha shakhsiyaadka kooban haddii markaas hogaan uga uga- u- dabcan hogaanka sare uga qabto haddaba ma yahay dabcan raila odinga mid mashruucsan oo mashruuc markaasi madanan laga leeyahay si markaasi howlihiisa ama howle markaasi shakhsiyaadka ay tilmaamayaan sheegayaanna in hawshooda markaasi ugu fuli uguna qabto maxay tahay markaasi xisbiyada faraha badan ee markaasi qo- q- qowmiyadaha iyo sidoo kale qabiilada markaasi loo kala saaray una dambeysay ee dhegibsa mid markaasi lagu kala jiinayo een, dabcan musele mudaveri iyo moses otengula xisbigooda markaasi ford kenya iyo sidoo kale a n c musele mudaveri oo horkacay waa dhanka western waxaana markaasi mu- eugene wamalwa oo asagana kasoo jeeda dhankaas western oo sidoo kale wasiirka difaaca dalka wuxuu soo saaray xisbi cusub kuwaasoo sheegay inay taageeri doonaan dadka markaasi western ama galbeedka dalka inay taageeri doonaan eh, madaxa xisbiga o d m raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm cunto gobolka uqeybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha falanqaynta arrimaha siyaasadda arrimaha markaas waxyaalaha markaas ugu taagan dhegeystayaasha si markaasi fikirkooda aragtidooda dhammaan ay uga soo kala dhiibtaan cid waliba fikirkeeda aragtidooda u dhiban way u furan tahay dhegeystayaal oo qof waliba markaas waa lagu tixgelinaya oo dhammaan si aan u wada dhegeysanno fikiryada kala duwan ee dhegeystayaasha ay ka qabaan haddaba raila odinga dabcan ma yahay mid mashruucsan ama raila odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanaya in lagu lagu ilaashado ama lagu ilaashanayo dhaqaalaha shakhsiyaadka kooban haddii markaasi hogaanka sare uu qabto dhegeystayaal iyadoo markaasi loo maraya hanaanka shaq- dabcan xisbiyada kala duwan ee tiraha badan ee markaasi iminka soo baxayaan kuwaasoo te- sheegaya ama sida markaasi qaar ka mid a xulafada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku- ku-xigeenka qudhiisa uu sheegayo in ay markaasi doonayaan inay ku jahwareeriyaan dadka shakhsiyaadka kuwaasoo loo adeegsanaya qabyaalaad sidoo kalena loo- loogu marayo in qa- qabiil qabiil loogu kala qaado sida aad markaasi ku maqlaysayna dhegeystayaal een, wasiirka amniga gudaha dr fred matiangi wuxuu sheegay asagana tilmaamay in markaasi kenyaanka ay fursad markaasi u haystaan sidoo kalena ay qabyaaladii dhibaatadii markaasi ay wadanka ka haysatay tan iyo markii ee, wad- dabcan heshiiska ay wada gaareen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta arrimo fara badan ay markaasi hoos u dhaceen hoos dhac weyna ku imaatay Dheg- waa dabcan hoos ay ugu dhaceen sidoo kalena wadanka markaasi u jehaystay qaab markaasi wada wada wada shaqeyn wada wa- wadaag iyo waa wada shaqeyn iyo weliba eh, danay wada shaqeyn xoogan ee markaasi kenyaanka ay aad i badan ku rajaynayeen sidoo kalena hoos u dhac xoogan ku imaatay arrimaha eh, kala qaybsanaanta sida markaas uu tilmaamaya dhegeystayaal waxa uu tilmaamay isagana sheegay in markaas uu la shaqeyn doono madaxweynaha eh, dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga ilaa markaasi eh, sidoo kale uu wato una xul- una sidoo kale la shaqeyn doono eh, dabcan ma- eh, ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star fm ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa joogtaan barnaamijka bakada ayaan idin socodsiinaa dhegeystayaal iyo ogolaada intaan dhegeystayaasha khadka telefoonada fursadda u siinin inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba safaricom waxay markaasi doonaysaa inay kaa farxiso kaa quliso dhegeystayaal ganacsata haddii aad tahay ee ganacsade haddaba mar ma adeegsataa beeshara lipana mpesa sidoo kalena wax weliba macshe- ma- ku imaada mpesa macaamiil ma ka tahay shirkadda safaricom waxay markaasi kuleeda ka faa'iidaysaa adeega beeshara lipana mpesa sababta oo waxa markaasi jira waxyaaba kala duwan oo aad markaasi ku guulaysanaysa dhegeysta gaar ahaan adiga oo markaasi ganacsada ah isticmaala lipana mpesa iyo weliba bochila beeshara tii lambarka waxaana markaasi qofku ku guulaysan karo horumarna uu ku gaari kara dhegeystayaal oo dadka markaasi iminkan fursad ay kaga noqon karaan ka gaari karaan dhegeystayaal waxyaalaha abaalmarinta kala duwan ee lagu bixinayo sababta waxaa jiraan dhegeysta waxyaaba ka- waxyaalo kala duwan ee markaas aad ku guulaysan karta dhegeysta gaar ahaana adigoo ah ganacsadaha isticmaala lipana mpesa bochila beeshara iyo weliba mpesa halkii mar aad isticmaasho beeshara lipana mpesa ganacsada waxaad helaysaa haddii markaasi lacagta ka sarreysa konton oo markaasi ah, hal dhibic aad u heli karto kaga qaybgeli karto abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinlaha midda toddobaadlaha midda bilaha iyo weliba abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinlaha waa shan kun oo markaasi helayaan ilaa iyo labaatan qof oo markaasi ganacsadayaal ah halka toban kun ay helayaan ilaa iyo labaatan qof oo markaasi ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadla ah waa lix iyo toban mooto bajaaj ah oo ay markaasi ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaha waa sideed baabuur noocan eh, nooca loo yaqaano Isuzu- waa isuzu d max oo goboliba qof oo hal qof markaas ku guuleysanayo qofkaas ada- adiga ayaa noqon karaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee sideedda baabuur ee nooca xamuulka qaano loo yaqaano fuso trunks gobol walba qof ayaa markaas ku guuleysanaya tusaale kasoo qaad waxaa markaas tahay ganacsada ku nool xaafadda islii gaarisa ama ama sidoo kale wajeer ama mandheera waxaad markaas fursad u heli kartaa inaad markaas ku guuleysato baabuurka nooca pickupka loo yaqaano isuzu d max baabuurkaas waxaa markaas u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsigaaga inaad markaas badeecadada ku qaadato inaad sidoo kale macaamiilka uu aad ugu gudbiso waxaa la mid ah keliga waxaa markaasi kaaga xigaa ganacsada inaad adeegsato lipana mpes europa Bus- waa business uh, til numberka uh, pochi la beshara oo ah mid markaasi loogu talagalay ganacsadaha adeegan ayaa markaasi kuu fudaynaya inaad si wanaagsan dhegeysa oo aad u kaydsato lacagtaada ganacsiga iyo weliba ta- inaysan isku darmanin lacagtaada is- ee kale ee mpesa kugu jirto dad badan oo waxaa markaasi jiraan ganacsada ah oo laga yaaba in marar badan ay ku jahwareen lacagtooda ganacsiga iyo tan ayaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacsade maanta ka faa'iideysa fursadaha markaasi shirkada safaricom ay ku keento ay ku deyn- ay dooneyso in markaasi horumar aad ku gaarto sidoo kalena waxyaalaha markaasi awaal- abaalmarinta kala duwan ay bixinayso inaad markaasi qayb aad ka ka noqoto dhegeyso haddii aad xaafadaha kale isli aad ku sugantahay ama sidoo kale aad ku sugantahay gaarisa wajeer mandera isiro marsabit meel walba waxaa dhegeysa heli kartaa oo sidoo kale noqon kartaa dhegeysa guuleystaha maanta dhegeystayaal ee maanta ka qayb qaado haddii markaasi ganacsada aad tahay dhegeysa oo aad isticmaasho bus- business deal numberka iyo sidoo iyo sidoo kale bochila beeshara mpesa haddaad isticmaasho waxaa maanta fur- markaasi fursad ah ayaa kula soo daristay waa ina markaasi aad ka qayb qaadataa oo markaasi aad ku da- aad ku dadaashaa dhegeystayaal iyadoo markaasi goorun aad maqli doontaan warixii dalka dibadda inaga soo gaaray dhegeystayaal labaatan daqiiqa markaasi inooga harsan tahay warkii toban- waa warkii tobankii barqanime faaduma ibraahim iyo sidoo kale mawlid waxaa mashhuuriye bal marka hore dhegeystayaasha qaadka telefoonadaan fursad u siinaya si markaasi barnaamijka ay u qayb qaataan fikirkooda aragtidooda markaasi aan usoo dhaweeyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan qof walibana fikirkiisa aragtidiisa aan soo dhaweyna barnaamijka waxaan la socodsiina anigoo ah yuusuf baket dhegeystayaal jimco wanaagsan dhammaantiin haddaba dhibbana saabka ismaamulka turkana joseph nanok waxa uu tilmaamaya inuu leeyahay hogaamiyaha xisbiga o d m waa xisbiga waa dabcan raila omolo odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashado sh- dhaqaalaha shakhsiyaadka kooban waa shakhsiyaad kooban dabcan iyadoo markaasi shakhsiyaadkaasi loola jeedo ciddii markaasi raila odinga ay garab siinayso waxaana markaasi ula jeedaa ushana ama sidoo kale eh, si dadban loogu dhufanaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta kuwaas oo- asagoo sheegay in markaasi la shaqeyn doono sidoo kale wax badan ay isla qaban doonaan sanada labada kun laba iyo labaatanka doorashada soo socoto dhegeystayaal haddii uu hogaanka sare ugu qabto dhegeystayaal waxaana markaasi asxaabtan ay markaas xulafo yihiin sidoo kale aad ula shaqeeyaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto goob waliba fagaareed segaan waxay markaasi farta lagu fiiqaa sidoo kalena laisku dhaliilaa arrimaha markaasi waxqabadka iyo sidoo kale isbedelka iyo weliba dhanka doorashada waqtiyada soo socoto iyadoo markaasi iminkan dadka shacabka go-aanka keliya ah ee la taalo go-aankooda ay ka gaari karaan raila omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa go-aanka rasmiga shakhsiga markaasi ka kooban ama sidoo kale ay ku eg tahay laakiin sida hadallada qaar markaasi loo dhigayo waxay markaasi shakiyo kala duwan ay ka qabaan cidda markaasi laga reeyo dabcan may hoyan doontaa oo markaasi ma- may aqbali doontaa doorashada markaasi in laga kala reeye ruto ma ogolaan doona halka raila inuu ogolaan doono dabcan midda markaasi shakhsiyaadka iyo kenyaanka weliba aad markaasi dhegta ugu taagayaan oo ay markaasi kala doonayaan in markaasi laga kala ogaado sidoo kalena miiska dadkan lagu wada heshiiyo ciddii markaasi looga reeyo guusha ama sidoo kale guusha ay raacdo in markaasi ay iska fariiso sidoo kalena ay la shaqayso qofka markaasi kusoo baxay kuuraha ama sidoo kale dadka taageerada ay ka helaan faraha badan sida ay markaasi ay tilmaamayaan laakiin waxaa markaasi qaar ee xulafada madaxweyne ku-xigeenka ay tilmaamayaan inuu sheegayo in ay tihi- ruto dabcan inuu yahay madaxweyne ku- ah, in dabcan madaxa xisbiga o d m inuu yahay mid markaasi mashruuc ah oo loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaad kooban haddii markaasi hogaanka sare uu qabto waxaa haddaba sh- mashruucaas uu ku tilmaamaya waxyaalaha faraha badan ee iminkana soo saarayaan xisbiyada faraha badan xisbiya markaasi qabyaalad ku saabsan xisbiya markaasi gobollo ku saabsan balse xisbi markaasi qaran aan ahayn kuwaasoo dadka looga dhaadhicino dadka shabca lagu ha- dadka shacabka lagu ha- marin habaamin doono ama ay doonayaan inay ku marin habaabiyaan sidii markaasi taageere ugu raadiyaan madaxa xisbiga o d m raila odinga waxay markaasi sheegayaan in ay sidoo kale kaalintooda ay ka qaadan doonaan sidoo kalena dadka ay ku boorinayaan inay markaasi ku dadaalaan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan in ay markaasi ay ku dabcan ay ku boorinayaan kenyaanka inay diidaan mashruuc kasta oo siyaasadaysan oo ka hor- ka hor doorashada guud ee sanadka labada kun laba iyo labaatanka waxay markaasi sheegayaan in dadweynaha loo daayo inay doortaan madaxa madaxda ay rabaan iyo sidoo kale in laga cabsi in sidoo kale cagajugleynta iyo cabsida markaasi laga daayo dadka shacabka ee markaasi kaalintooda ma- ay ka qaataan codka labada kun laba iyo labaatanka waxau leeyahay iminkan ayaa markaasi dadka xabsi la gelinaya si markaasi sida shakhsiyaad ay rabin ay u doortaan waa mid markaasuu leeyahay dabcan waxay ma- baalmaraysaa sidoo kalena kaga dhacaysa dimuqraadiyadda waddanka sida khubarada dabcan ay sheegayaan xulafada markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto waa tahay weli dhegeystayaasha qaadka teleefanada fursad u siin doonaa inta yar aynu soo hartay dhegeysano intaan warkii tobankii baraqnimo dhegeystayaashan fursad aan u siiyo qada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeysta ugu hore qadka telefoonka ku jira fursada siina bal fikirkiisa aragtidiisa si aan u wada dhegeysano iyo weliba waxaan filayaa in dadka gobolka waqooyi bari iminkan siyaasadda ay fahansan yihiin mid markaasi gobol ilaa mid markaasi dhegeystayaal guud ahaan wadanka meelaha kala duwan ee iminka siyaasadda sida u kala socdaan waa in qayb markaas ay ka noqdaan kuwa gaarisa isiolo guatanariva iyo sidoo kale kuwa markaasi wajeer mandera sida waxa ay u socdaan loo kala rogayo in dabcan waxaan filaya qayb ay ka yihiin dhegeysta ugu hore qadka telefoonka ku jiran fursadda siinaya inkastoo qadka ku raaya dhegeystayaasha haddii markaas dhegeystayaal qadka isku cariirsaan waxaa suurtagal ah in markaas aan ishaleeli weyno oo qof kale haddii aad ku aragto inuu mashquul yahay fadlan waxaan kaa codsanaya inaad u yara kaadiso ilaa markaasi si toosa qadka uu gelayo ayna markaas isku cariirin qaadka telefoonada qaadka telefoonka u hore barnaamijka noo daahfurayo walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
cabdi ibraahim allaahi cabdi halkee ku suganta ugaas
waxaan joogaa magaalada raamo soo dhow cabdiyo
marka walaalo waa dhowre mhm
marka mashruuca nimanka inaga ay leeyihiin mashruuc maaha ninka haye
intaasoo jeer uu istaago maarata doorashada uu ku ma ugu tartamay uu ku dhacay haa wuu ku dhaco ugu tartamay intaas uu ku dhacay haye
marka ninkaas waa nin insha allah waan filayn inuu yahay inuu nin yahay nin adi isbedel keen doono aada iyo aad
marka ninkaas aan hadda insha allah hadduu ilaahay yaraad ninkaan dooranayna waa ninkaas marka waxaa leedahay mashruuca ma ahan
mashruuc maaha ninka waa laakiin maxay ku keeneen dabcan magacaagii xasuusi cabdi ibraahim allah cabdi halkay ku sugan tahay raamo raamo cabdi maxay markaa ku keeneen ay u leeyihiin waa mashruuc rayla
mashruuca un siyaasadda maarata burbuqaan waay haye
ma siyaasadda waa laisku burbuqaana soo maha aad baad umahadsan tahay cabdiow waa tahay cabdi dhankaas raamo iga soo ku mahadsan yahay fikirkiisa aragtidiisa dhegeysaha kale qadka telefoonkan siinaya dabcan wuxuu leeyahay ma aha mashruuc waa mid markaas ayaga dhankaasi ay ku siyaasadeynayaan dhegeysa waa fikirka cabdi asaga uu qabo ibraahim dhankaasi mandheera countiga iga soo wacay dhegeystahaasi ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhowo magacaaga waan ka xumahay qadkuu ka baxay dhegeystahaasi xigaha kalean siinaya asagana markaasi doonaya fikirkiisa aragtidiisa inuu ka dhiibto walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa tahay ka xumaayay gabadhaasi iyadana qadka ka baxday dhammaan dhegeystayaasha waxaan filayaa inay isku carinayaan qadka telefoonka xigahan siinaya isagana bal fikirkiisa aragtidiisa intaanan markaas wararka aan u gudagelin walaal soo dhowo magacaaga waan ka xumaaya qofkaas ila wadaag isticmaalaya xigaha kalan siinaya wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaagii xasuus ugaas maxamed nuur soo dhowo banaan iga soo wacaysa haye waan dhawaytahay waan ku salaamaa jimca wanaagsan baan ku leedahay shukran
siyaasadda waxaa waaye horta nimankaas tiimkan ruto aha
annaga waxaan u aragnaa dad oo iska daalaya oo shaqadii ninka uu lahaa afartii sano hadda lasoo dhaafay oo ninka maba shaqaynin ma garat mhm nin shaqadii dawladdii oo u haaya oo madaxweyne ku-xigeenka ahaa qaranka u shaqaynaya intuu iska dayay kaambeyn afar labaatan saac ordahay mhm
weligiis ninka hal habeen ee nairobi ma barin ma garat haye wuu intuu jira wuu intuu jira wuu uguteni wuu waata umboga wuu wuu kaas nikees weligii hal maal ninka xafiis intuu shaqeeyo ma fars ma shaqaynin haye ninka hadda shaqadii uu lahaa uu gabay beris waa ninka dooranayaa horta haye de nin iminkan olala sama uu jiro oo oola waqtiga lama gaari ninka labo waqtigii han sheekh bilaabanaya isaga wuxuu bilaabay kaambeeg ma garata marka la marka horta shaqadii adaa aa lahayd adaa aad ka soo baxdo ayaa umada kala gaari kartaa ma garata marka waxaana wadaan ceelkeeda diikeenta ceelkana diigtaan sama qas ninka markuu ceelk wadaantii ceelkii loo qabo diilkan mid kale waxba kama keenayso haye ninkaana waxaa leeyahay eh, dad isku bir iyo qabiil iyo isku horjeed buu ka shaqaynaya ma ogeyn in dimuqraadi iyo dowladnimo u socdo ma aha ma garat ninkaana waxaa waaye haddii uu dhib geysanayo ninkaa intii jeer uu tarsamay u guulaystay oo laga qaato uu iska sabray waa la ogi ma garat ninkii waxaa waaye siduu ay ka ogtahay wixii dhacay ninkii uu isu isu sameeyo wasaare iska qaatay uu ahaa caddana waxaa ognahay taatinkii waa ognahay t seventeenkii waa la soconaa marka ninkaan eh, ninkii shacabkii uu dhahanaya adaa ku doorana madaxweyne isku magacaawon ku lahayn si fiiri wadanka u tanaasulu ahaa ma garat haliyey waaye oo wadanka waa ognahay maanta wax kasta oo shacabkan uu ku naaloonayo isagaa ka shaqeeya Ah, dastuurkan hadda wadanka kusoo oo dowlad hoosdegaanjidka hadda sida aan noo istayn haddaa aan ahay maxamed- maamulka maxamed haddaa Nurow- door- lagu- ninka xildhibaan la iska doorto Nairobi iska cuni jiray ma garat maxamuud nura marka maxay ku keenayaan ee u leeyihiin waa mashruuc rayla oo labato waxa uu leeyihiin ileen sab- wax dowladda walba so- wax naftiisana- walba sabab bay leeyihiin ma ogtahay waxay u leeyihiin madaxweynaha iyo ninkaan oo heshiiyeen waxay leeyihiin eh, cidda madaxweynaha kasoo jeeda oo taajiriinta wadanka u badan baa ku ilaalsanaysa waxyaala saa iska wadaan ma garat aye laakiin xukunta haddii loo habo ninkaan wadanka xaq buu u leeyahay Eh, historigiisa oo dhan dadkas waa la soo andaraad marka la akhrinayo waa la ogyahay waa nin nabadeed waay caalamka oo dhan aqoonsan oo nin inuu rabsho ka shaqaynayn waa la ogyahay ninka gaajo ma hayso maanta keetigan gaajo uguma cararayo ma garat haye waa ognahay wadanka intuu ninka dhaqaale hanti ku leeyihiin waa ognahay ninkan shalay uu ku kusoo gadana maanta hogan iska helay ma ogi waxaalis waa la soconaa ma garat haye marka waxaan leeyahay ninka eh, wadanka wax soo saarka uu macnaha hadduu wax ayla tahay maanta ninka la guuleysto fakrigan iyo waxyaalaha sixir bararka dhaqaal la-aanta shaqo la-aanta waa laga bixi lahaa ma garat marka aniga waxaa leeyahay ninkaasi ayaa wadanka ee mustaqbalkiisa isaga xaq u leh waa nin wadanka usoo shaqeeya aabihiis eh, ninkii mm, waagi xorriyadda ilaa dhaxda usoo shaqaynaya ahaa isagana ilaa saacaddan toddobaatan santa gaaraya wadanka u shaqaynaya marka ninkaan ninkii wuxuu istaahilaa maalintii doorasho ligaan uu laisku saangareeyo aad baad umahadsan tahay maxamed nuur aa marka nimankaa masiir baa iskala badboodayaan waa wiif wiif way waa aad buu mahadsan yahay wuxuu leeyahay waa wiivu uu leeyahay waa dabcan arabaga masteersan buu leeyahay dabcan waa fikirkiisa aragtidiisa maxamed nuur dhanka banaanay countiga gaarisa qadka telefoonka xigaha soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
ducaale ducaale mumaasa ducaale axmed soo maahan
ducaale cadow dambaata ducaale cadow soo dhow maasaaye
waan soo dhawaay maxaa layidhi nin daad qaada xunba iskeedna maqash haye
markaa nimankan wax kastoo dhan bay isku dayaan wixii rayda magaxay kaga hadleen lahayen aha uhuru unbay isku dayhayaan haye
ninka runta waa kii dhaarra lahaa ani jaama jaama aan aan garabta ma rabin haye
shalayna waa ka wataan gure iyo madafadi waa ku lahaa kusoo biira dabcan hadalkaas waxaa yiri een, xisbiga o d m haddaa xasuusato
maya asaga shalay mukutano waa waa ogahay mu- in- inuu saa dhahay waan la soconaa uu dhahay mutangula soo dhawada isla shaqeyna ilaa laba- labada labada kun iyo labaatanka doorashaan isla gaarin inuu dhahay
yes sax ninkii kolka nimanka la dhalinka ku weynaan ku ah ninkii midil mooye aad iyo aad
midil mooye hadda muxuu ku darmay rayla uu ku daray haye
markaa nimankan meesha inay waxba ku haadin aha
yay arkeen markaa waxa samacadda un lagaga ciyaaraya dadka lagu soo duwan lahaa ubaa laga kambeyn waayo waxa ma ogin aha wuxuu ka qaadaya malaha marka een, ducaalow markaad fiiriso een, maxay ku keenaan oo is leedahay mashruuc waaye raila mashruuc muu noqon karaa haddii haa labada nin oo saaxiibta ahbaa waxaad shicibka lagaga qaadhicinaya waxaas haye
marka shaqayn ma noqon karo ninka laakiin ninka maxaa la kala goon rabaa shicibka lagaga qaadhicsin rabaa ninka lagu u wada uhulu rayla haye nin arrimihiis ku ilaalsan waaye aa laga dhaadhicinaya dadka maqas mhm marka dadkana waa laga ilbaxegi waxaas soomaaliya maxaa tiri mhm
ushaala ninka u dhiiban kartaa yaa- yaa loo dhiibaa ninkaa ka qaadan karo ninkaas ka qaan kartaa loo dhiibtaa Ha.
haye marka ruto marka yaa yuu ka qaadan karaa mise raila ayay ka qaadan karaan dadka
rayla iyo uhuru hanshig meel weyn bay isla gaareen hanshigka meel meel weyn bay horta arrin laga imaan haye wax shalay maanta la bilaabay ilma wax laga soo shaqeeyey dad hore afghanistan oo ka soo shaqeeyey waxaas aa sax marka asaga ninkan rayla horaan buu ku daalay wax bintaani lagu ku daalay asaga mhm marka meesha maskaxadiis ku jirta buu raacdo aad iyo aad
marka maxaan ku dhahay middan waa haska qaydaan nimankan laakiin dawladdu waa ninka rayla askale aadaad umahadsan tahay ducaal cadow baas dhegeystahaasi ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waa mukhtaar aadan oo ka soo waxay qumbisoo mudane account مختار آذن سودو
waa dhowahay hadlan gududaba أها
horta eh, soomaalidka waa waa ka ilbahay waay wax wax baan idin qabanaa ballanqaad baa ka ilbahadaan
هاي
ballanqaad waxaa la yidhaahaa oo waxaan idin qabanaa la yidhaahaa waa ka ilbahadaan معاه ولا جيدة مركة
waxaan u jeedaa intii iyo madaxweyne iyo kushay doorasho rabaan iyo maca- m c a balnay qaadan برنامج بلا سعودي
haa waa la socon jiray kuwaan dhigahay ninkaan anaga iska daanreyta oo oo maaragtay haddaan sheekada ku socod يا كوسو عتمرك رايلا مسروتو
meeshayda hadda aa laga hadlay رايلا لقى هلا يا وحلية مشروع واي رايلا أو لو تانا لي هاي
waxaan dhigayaa أها
mashruuc ahaa iska waxa idin marku waa mashruuc
هاي
adiga adiga maanta meesha aan joogo qumbisoo amniga haddaad n p a ka rabto هذه حتى مشروع باتامي هذيك هاد قنبس وجوكتو مختار آذن maya haddaad ka rabtaan ku yidhi آه
waxaad leedahay horta meesha muslim aan joogo masaajihan dhisa oo muslimiinkan dhisa aad ka bilaa waa iska mashruuc waa idin dhee ما مشروع مريم ميا مركة
aa yani siyaasadooda ilaa mashruuc eh سياسة لما مشروعه
aa kulka waxaan dhigahay أها
odayaha bal madaxweyneba u bukaa sida cabdulaahi yuusuf baa bal shantaas u fiiriyo mashruuc baa iska aatee waxaan dhigahay bal ha lagu fiiriyo shan sano
يا لو فيرنا يا مركة
sayda ha lagu fiiriyo aan dhigahay رايلا Sayda ha رايلا lagu fiiriyo هذه هاد بالله سياسة هو مشروع آه، مركة مشروع اسمه سعونة يا سومان
aa mashruuc kulliga keligiis ma waxa mashruuc saana qabo aqligeeda aad baad umahadsanta- maasanta aad baad umahadsantahay mukhtaar aadan dhanka mandheerayga subaxay qadka telefoonka xigaha soo dhowo
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowo
waa daa-uud oo lagdheeraa jooge daa'uud maxaan kugu daraa daa-uud khaliif daa'uud khaliif waa ugaaskii aan aqaanay inta waqti baan kala maqleen haye runtaa wa- waqti baan aamusnaa oo radiowga iga hallaabay oo maalmo badan ma soo hadlin waad hadlaysay loo dhodi waa waa loo sheegi laheeda haye Eh, radiowga hadda wuu ii hagaagee rayla meesha nin yahow horta soomaalida caqli badan bay lahaan jirtee ayadoo kenyada ay dad caqli badan ay yihiin Aha,
ninka rayla weligii horta waa la dooran jiray صح
waxa ku xabaalanna waa la yaqaanaa صح
ninkan nimankan kuddi wuu ka wada fiican yahay run markii la sheego maxaa ku xawaalam sheegaysa marka u qarsoon aad leedahay daawudow raila wuu wataa wuxuu u qortay ninkan annaga noodistan ahaan Mhm, horta ninkan kenya buu nagu soo daray mhm,
waxaan hadda la isticmaalahayee countigan iyo waxaan kenya ninka u soo hagaajiyey ninkan waxa haye
wax la koobi karaa ma wuxuu dhinacan ka qabtay kenya oo dhanna ninkan haddii aad fiirisid mhm,
nimankan xaarsadayaasha ma aha ninkan waa nin ceeb la-aane oo oday eh waana kenya way ogsoon tahay afka unbaa liska warwareejino nimankan lacagta unbaa laga xun ma ogiye maanta rayla unbaa qaadi nin kaloo qaadi malaa ama mashruuc ha la yidhaah ama yaa la dhihin mashruucna wuuba iska noqon karaayo dee madaxweyneha waktigiisa ku jiisanaya haye
marka xaqiiq waxaa la hubaa kuraha nin kale maanta ma qaadayo marka ukaadi ukaadi eh, daawudow waa- uka- dadka dambe kale haddii la gaarin hate ninna ma dooranayo ruuto waa la bartay waxba muu qabanin tobankii sana xatan iyo uhuruba waxba may qabanin laakiin haddana uhuru baa wata soo ma ahan haddii aad leedahay mashruuc haba ahaadaba haddana madaxweynaha suma wata marka mashruuca suma sii soconaya marka horaan madaxweyne ma ahayn ruto madaxweyne ku-xigeen buu ahaa aha
Nin- waxa- yani sida bini aadamka mogtahay nin walba wax buu sheegaya aada iyo aad waayo ma dhihina laakiin waxaan idhi haba ahaada hadduu rabo sax
laakiin waxaan garanayaa dadka kuraha le kenya Mhm.
kuraha nin kale maanta lama siinayo aada iyo aad rayla unbaa la sii wax lagu daala maaha taa Mhm.
waa soomaalina waxaan u sheegayaa Mhm.
war annaga geed baan ku xirnay sidaanadu koru geed ugu xiran yahay geedka aan ka soo furno aad baad u mahadsan kaashano aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi eh, daa'uud khaliif lagdheera wuu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi inuu waqti ayaan kala maqlayn dhegeysta warkii u diyaar garoobay tobankii barqanimo faduma laki laakiin marta ho- marka hore gorsheegtadu iyo weliba shirkadda eh, tel- eh, 4G dhegeystayaal kadib waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m ama idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii tobankii barqnimo mawlid maxamed shuuriye sidoo kale faadumo laki ayaa soo wada dhegeysateen gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay dhammaan jimco wanaagsan ayaan halkan iska leenahay dhegeystayaal hawada anagoo isku soo marinayno adigoo mandheera joogo raamu dhankaasi joogo iyo sidoo kale baled xabo dhanka etoobiya dhankeeda joogto suufto adigoo dhanka markaasi wajaar qeybaha- qeybaheeda kala duwan dhanka marsaabit qeybaheeda kala duwan adigoo sidoo kale siolo jeer iyo mandheera gaarisa meelada tanaarifa meel walba naga dhegeysanaysaan dhegeysta nairobi meel walba naga dhegeysanaysa mise codka star fm kusoo gaaray halkan baan hawada inaga soo marinayna ku leenahay jimco wanaagsan dhammaantiin insha allah aan wada jimcaysano dhammaanteen dhegeystayaal waa tahay inaan dib ugu soo laabano barnaamijka hogaanka arrimaha gab- dabcan siyaasadda saaka diiraddan ku saarina kaga hadlaynaya arrimaha markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka wiilim ruto kuna tilmaameed mid siyaasadaysan ama sidoo kale mid markaasi mashruuca mashruucaasi dabcan waxaa loola jeedaa madax- dabcan waa madaxa xisbiga o d m raila omolo odinga waxaana markaasi ku tilmaameen in markaasi gadaal laga riixay lagu wato sidoo kale ka go-nayn asaga go-aankiisa sida qaar ka mid a xulafada markaasi madaxweynaha ku-xigeenka dalka ay tilmaamayaan sheegayaan barasaabka ismaamulka turkana josephat nanok waxa uu tilmaamay ama ku tilmaamay hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga inuu yahay mashruuc markaasi loo adeegsanayo in lagu ilaashado dhaqaalaha shakhsiyaadka kooban haddii uu hogaanka ugu sare u qabto halka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu sheegayo in dadka markaasi cadaadis loogu saarayo sidoo kalena cabsi la gelinayo si markaasi ay ugu taageeraan oo keliya raila odinga sanada labada kun iyo labaatanka waxaa dhankiisa uu sheegay in kenyaanka aan lagu cabsi gelin doonin inay taageeraan hogaamiyaashooda kasoo jeeda ama kasoo jeeda meesha ama rabitaankooda uu kasoo jeedo ama rabitaankooda ay ku rabaan shaqsiga ay doonayaan inuu ku matalo sanada labada kun iyo laba iyo labaatanka xilka ugu sare dhegeystayaal waana labada shaqsi markaasi ugu cadcaday sanada labada kun iyo laba iyo labaatanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaa dabcan raila odinga taageero markaasi ka helaya sida u cad sida qaar ka mid ah khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda weliba kulan weliba markaasi madaxweynaha uu sheegayo inuu u cad markaasi inuu taageero ka heli doono oo sidoo kale ay ka dhaadhacsan tahay raila odinga halka markaasi eh, sidoo kalena uu qaar ka mid ah wasiiradiisa waa qaar ka mid ah wasiiradiisa eh, sida wasiirka arrimaha gudaha fred matiangi waxa uu sheegay in marraba uusan ka gaban doonin sidoo kalena uu ka xishoon doonin xitaa haddii xil uu ka hayo dowladda ama wasiir uu yahay sidoo kale ummadda uu u shaqeynayo wuxuu leeyahay in markaasi uu taageeri doono halka madaxweynaha uhuru kenyatta uu asaga markaasi uu qaabilsan yahay ama sidoo kale uu taageersan yahay ayuu asagana markaasi tilmaamay inuu sheegayo sidoo kalena uu wax la qaban doono raila omolo odinga sanada soo socota labada kun iyo laba iyo labaatanka wuxuu leeyahay waxa- dadka markaasi waxyaalaha qaar wadanka ku wado oo markaasi sheegayaan in wax waliba ayaga ay qabtaan ama ay qabteen waxa uu kaga digayaa inay markaasi ka- ka digtoonaadaan oo sidoo kale aysan u dhaganugulaanin waxyaalaha qaar ay sheegayaan waa ina markaasi ka fogaataan hadalkaasi wuxuu si toosa ugu duray ula- una socday madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto madaxweynahu sheegay in markaas eh, dabcan qandaraasyo qaar oo markaasi ay dowladiisa markaasi ay fulisay sidoo kalena ay- ay- ay dhistay isagoo markaasi kaashanayo dowladda madaxweyne uhuru kenyatta dhegeystayaal madaxweynaha dalka wuxuu- ku- madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo ku-xigeenkiisa william ruto waxaa markaasi safaaraadaha kala qaateen sidoo kalena ay aad isan iskugu wanaagsan laakiin mararka qaar meelaha xafladaha ka dhacayo meelaha markaasi munaasabadaha dowladda inay markaasi keliya iskugu imaanaan isku arkeen laakiin dadka qaar waxay tilmaamaya sheegayaan in waxyaala qaar markaasi ay ku kala aragti duwan yihiin sidoo kalena aysan isku wanaagsanayn wixii ka bilowday labada kun sideed iyo tobankii waqtigii markaasi heshiiska ay wada gaareen sidoo kalena arrimihii khilaaf- khilaafaha ama waa arrimi markaasi qalaasaha dhibaatadii wadanka markaasi xal markaasi ay ugu heleen madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga inkastoo ay leeyihiin taasi ayuu markaasi ka maseeray oo waxyaala qaar ayuu markaasi u cuntami waayey madaxweyne ku-xigeenka waa arrimaha markaasi sida qaar ee s- dhanka siyaasadda ka faalooda ko- ko- ka faalooda ama sidoo kale kuwa siyaasadda ka f- wa- garfeeyo ay ku tilmaamayaan inay tahay mid markaasi ay u cuntimaystay ruto kadibna uu markaas noqday mid gooni goosada ah oo markaas howlihiisa dhanka siyaasadda uu arrimihiisa ku fulinaya dhegeysan uuna u adeegsaday xisbi isagoo soo saartay xisbiga u d a laakiin iyadoo saasa haddana waxaa markaas xulafadiisa taageerayaasha waxay leeyihiin in markaas uu yahay dadka madaxweynaha u wato uhuru kenyatta waa kuwa markaas mashruuc ah oo markaas ayaga xitaa ay qaabili karin ama sidoo kale aysan iswadi karin inkastoo laakiin dhinacada kale o d mna ayagana isdifaacayaan ay leeyihiin dabcan ma aha mid markaas madaxweynaha uu ka- uu- uu ka dambeeya sidoo kalena xitaa kamuu soo qaybgelin tobankii markaasi een ee, t- bishan ee December ee, markaasi cali- ee, dabcan tobankii bishan December dhegeystayaal arrimihii Kasarani ama garoonka stadiumka Kasarani oo mashruuciisa ee sidoo kale uu ku soo saarayay Raila Odinga inuu ma yahay musharrixii shanaad ama markii shanaad uu markaas u tartamayo sanadda labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal arrimahaasi ayaan saaka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa bal dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba maxa- dabcan iyadoo markaas lagu tilmaamayo inuu yahay haddaba maku- lagu- maku tilmaaman yahay hogaamiyaha xisbiga o d m raila odinga inuu yahay mashruuc markaas loo adeegsanayo in lo- markaas lagu ilaashanayo dhaqaalaha shakhsiyaad kooban haddii markaas hogaanka ugu sare uu wadanka ka qabto maxay tahay waxaana markaas qaylida shakiga markaas loo kala gelinaya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo markaas ku isqaabilay wixii ka dambeeyey labada kun sideed iyo tobankii dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan fursadda siinaya walaal soo dhow magacaaga alo waa ku salaamaya magacaaga
magacayga sayid maxamed cabdi waxaan kusoo naxariyaa tidaab gaar ahaan xagareeb dayib maxamed cabdi soo dhowow
Eh, horta sida lagu sheegay maaragtay maaragtay raila horta mashruuca uu noqon karaa Mhm.
sababtay tahay intaasoo jeer uu soo istaagay oo maarata doorasho usoo istaagay oo uu ku waayey aye
marka hadda waxaan leeyahay maaragtay in xilka loo dhaafo oo lagu fiiriyo william ruto oo hadda sida maaragtay xoolodhaqatada maaragtay uga barahtaa maaragtay eh, ay aada usoo dhaweynayaan Mhm.
marka aniga sida qaasahan shaksiga ahaan aniga waxaan taageerayaa maaragtay william ruto ayaan aada u taageerayaa aadbaad mahadsan tahay xigahaasi dhagaas- dhegeystahaas wuu fiican- ee, dabcan wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonkan siinayaa ee, si asagana fikirkiisa aan u dhegeysano qadka telefoonada waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka walaal magacaaga وعليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
سعيد عبد الله وزير saciid cabdulaahi soo dhowow
وانا وايتها طلب اداء ضمن مصلحتها على وسط قدران فدا وقلبل Mhm.
انا وحان الى الاسماء ترى رايلا ودنجا مسيح دولة تابقى Mhm.
هلا مال ودنجا انا حنين كرا ايه براك ابحي Mhm.
وعملنا 97 اكثرنا وسان وترتم هاي دورتين كل دون كل استاذ Mhm.
مشروع دولة على سبيه كرا من كاسد كعسد نقطة مركز ايغو الرئيسي haye
إيه نينكا ويليام روتون وحامل لنا حوا ونكر كرها haye
maadaama ninkii isagoo mid hore lasoo galeen ten ten ay ku heshiiyeen ballanta uga baxay Mhm.
cabsi aska qaba raila amolo odinga ama taa guulaysta ayaa ka keenay hadalkaas sax railana siday la tahay ana weligiis kumaba dhicin waa aan la dooranayo waa aan la qaldayo magii doorashada kusoo galay haye haddana siday la tahay waa bilaa kubinga siday la tahay waxaan umalaynaa siriidkaana suuq baan iskala Mhm.
madaxweynaha isagoo heshiiska dhex maray wuxuu ku saabsanaa inuu ka damkeegi karna balse inay astaageeri doono gacan ka heli doono ay u eg tahay aad iyo aad ruutona hadda waxaan isleeyahay isagana xoogaa baan doorashada in la gaarin kahor cabsiyaa isa wajahdee Aha.
inaad iscabsalo xilka iskeedo doorashada iska hero dabaan gacansiyaaba u fiicnaan lahayd Ah, waata fikirkaada iyo aragtidaada dhegeystahaas wuu mahadsan yahay waa saciid cabdallah dhankaas wajeer iga soo dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كودي مقعة صاحب محمد علي بامدران ان شاء الله محمد محمد عنقودرة محمد بر يا محمد بر
محمد برا هي آه الحمد لله انا انا ديروا مهم.
هلا هرتو مشروع انا في بس قعد هاي معك وعد هاي
قعدها مهم.
وحي aan u taagnay kulli oo dadkii danyarta ay ku taageerayeen kulli waa ka hormaad مهم.
ninkan 207 horto soomaali kulli waa la ji- waa- badanaa waa la jirtay مهم.
maxaa yeele waxaas ka hadlaya bulshoodii sidii wadankii sidoo loo dhaqi lahay مهم.
taatiinkii sidii oo kala مهم.
hadda ninka hunguri iyo madaxnimo una wada ma ogi مهم.
in hadda ummaddu wax u taraa ma aha مهم.
caddadaan la joogo مهم.
waxaa isku caddeeyay in wixii horaas ka hormaaday مهم.
wixii aas wato مهم.
b b i aad la imaaday مهم.
b b i مهم.
yaa u danaynaysa waxay u danaynaysa dadkaas badan kikuyu iyo jallo ay danaynaysa marka waana waana meel meel cad aas ku caddeey aad dhahay eh, waa xaq darri inay dad qaar ay qataan lacag badan ayagoo ad- ayagoo yar marka ninkaas saas dhahay ninka hadda waxaas u hadlahaa gava- governor kisumu ahaanaas u hadlaya ma ogi inuu wadankan madaxnimo lagu haleyn karo maaha mid b b i hadda nimankan ruto dadkan ay rift valley naftinkooda waa ka faa'iidi lahayn laakiin xilligan la joogo horta ninka waxaa loo xukumaa alo waa ku maqlaya saaxiib maxamed bare qofka waxaa loo xukumaa qofka waxaa loo xukumaa Mhm, camalkiisii midka u dambe mhm,
haydaa waa fiicnaan jiray iyo waxaas hadda wax hore wa mhm, xilligan la joogo mhm,
ummadan badbaadadeeda mhm.
aan dhinacan ruto ay jirtaa umadayna waa tahay aad baad maadsan tahay ah dhegeystayaasha fikirkiisa xigaha kale qadka telefoonka soo dhow magacaaga
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waa ku salaamaya wacalaykum salaam
ما في ساعة برغنة.
maxamed aadan
آه ما شاء الله السلام عليكم فاشل ما شاء الله على مدرسة.
Mhm,
حتى أنا ذرا وعاجر ممكن ما أعرف ما حدا أنا مرة ما ما أقول أنا شكل ما ما ما أعرف آسف بريء مدرسة.
mhm.
مرة على ليه شوف يعني على دور دورنا سجرة.
صح.
اللي جيدنا اللي جيدنا مثل ما نحن أنا كمدرسة.
Mhm,
marka aan sheekeynaa inaan ilaa inta barnaamijka bataasan waxaan u cajanayna inay ruuxa u sugno dadkan ma kusoo dhex gooyo la gormidal mhm,
oo siiyo oo maaragtay mid kale mhm,
maxaa yeelay waxay yihiin waa ka dhamaaday waa aragn horta mhm, waxaa nooga dhiman malaha ruuta waa aragnay raylan kolley in badan baa soo istaagay oo kolley ah, iska odio nin odio waaye mhm.
qof kale uma maaragtay soo baahsanaa bay laakiin haddii bataasan had labadooda hadday kulmaan aniga waa dhihi lahay
Aha, aniga maaragtay ninkan oo odayga maaragtay hadda koran laguma fiirinin mhm.
inay oo odaygan loo dhiibay jeclaan lahay ma garata aad iyo aad aad iyo aad maxaa yeelay ninkan abta maogtahay ninka mukubahaada ama kaaweyn inaad horta la shaqayso waa fiicanta ma garata aad baad umaadsan tahay saaxiib hadda ruuto lama shaqayno sanadkan lama shaqayno madaxweynihii aada soo hormaadee Mhm,
nin madax maarata inti weyn intii ku weyn la shaqayn waayo ama kaaweynka la shaqayn waayo hadhow waxaa dhib kalaaba keena ma garata mhm.
marka aniga de kulleyba taas afku soo baxda ulaas malaha waa iska iska dhaxay laakiin waxaa noqonaa ma aha de nin walba horta dagaal baa lagu riixay mogtaas kaasanba Mhm, ruuxaan gadaal laga riixayna ma laha adiga hadda hadda soomaalida hadda mataa leelkaleelina lahay haddii ninkii leelina joogo dadkooda raayadooda le maarata ha joogin inuu soo istaag masii kaa qabtaan
aad baad umaadsan tahay maxamed aadan ujeedka nin walba ina gadaal laga riixayo aniga naftii gadaal laga riixaya ma garat Mhm, marka hadda taas waa kusoo baxda cidaan gadaal laga riixayna ma laha adigan waxbaan soo istaagay adtaamkaan lagu firinayla maxaa yeele ninkan nin maarata muslim jecelda maaha maarata halagu weligeynayla abtaan
waa fikirkiisa dhegeystayaasi maxamed aadan raamo dhegeystayaasi uu mahadsan yahay qadka telefoonka ugu dambeeyey sida fikirkiisa aragtiisa hadha uga qayb qaatay dhegeysan iyo ogolada inaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan oona shirkadda safaricom haddaba dhegeysa shirkadda safaricom waxay markaasi kuleedahay ka fadiyasa adeega beeshara lipana mpesa sababta waxaa markaasi jira waxyaabo kala duwan oo aad markaasi ku guuleysanayso adeeg- eh, adeegsiga gaar ahaana adigoo ah markaasi ganacsadaha isticmaala lipana mpesa iyo weliba pochula beeshara haddaba safaricom waxay markaasi dooneysaa inay ay ka qusliso sidoo kale ay ka farxiso dadka ganacsatada iyo weliba kuwa adeegsiga beeshara lipana mpesa iyo sidoo kale kuwa macaamiisha mpesa adeegsada haddaba eh, haddii halkii mar aad isticmaashay beeshara lipana mpesa ganacsade waxaad helaysaa hal dhibic oo kontonka weliba ugu yar konton oo haddii markaas wax lagaaga iibsado oo markaas lipana mpesa mise bochila beeshara mise mpesa dabcan waxay helaysaa hal dhibic oo aad markaas aad kaga qayb gelayso abaalmarinta shirkadda safaricom abaalmarinta waxaa markaasi ka mid ah midda maalinla ah midda toddobaadla ah midda bilah iyo weliba abaalmarinta ugu weyn abaalmarinta maalinla waa shan kun oo ay helayaan ilaa iyo labaatan qof oo ganacsadayaal ah iyo weliba toban kun oo markaasi lacag ah oo ay helayaan min labaatan qof oo ganacsadayaal ah abaalmarinta toddobaadlaha waa lix iyo toban mooto bajaaj ay ku guuleysanayaan lix iyo toban ganacsadayaal ah abaalmarinta bilaa waa sideed baabuur nooca isuzu dmax oo gob walba qof oo- uu hal qof markaasi ku guuleysanayo qofkaasi adiga ayaa noqon karaa dhegeyste abaalmarinta ugu weyn ee sideeda baabuur ee nooca xamuulka loo yaqaano fuso drugs gobol waliba qof ayuu markaasi ku guuleysanayaa tusaale ka soo qaad waxaad markaasi tahay ganacsada kas- ku nool xaafadda isli gaarisa wajeer mandheer ah waxaad fursad markaas u heli kartaa inaad ku guuleysato baabuurka nooca pickupka ee loo yaqaano sisu dmax baabuurkaasi waxaad u adeegsan kartaa inaad markaas u isticmaasho ganacsi ganacsigaaga inaad sidoo kale badeecadaada ku qaadato iyo weliba in macmiilka markaas aad u gudbo waxay markaas ay doonayaan ama ku kala geyso ama aad u geyso keli waxaa markaas kaahigaa ganacsada inaad adeegsato lipana empesa business til numberkii weliba bochila bochila beeshara midkii markaas loogu talagalay ganacsada oo qofka uu ku heli karo dhegeyso waa fursado markaas kala duwan fursad ay ku sahlayso sidoo kale qofka ku guuleysan karo kuwa adeegsiga kala duwan ee isticmaalaya shirkadda safaricom adeega waxaa markaas fududanaya inay si wanaagsan ku- aad ku- aad ku kaysato ama ku fududayso shirkadda safaricom waxaana markaas si wanaagsan aad ugu kaysan kartaa lacagtaada ganacsiga iyadoo aysan markaas ku darmeynin lacagta kale ee mpesa ku- ee kugu jirto waana tan markaas bochila beeshara dad badan oo waxaa markaas jiraan ganacsada ah oo laga yaabaa in marar badan ay ku jahwareen lacagtooda ganacsiga iyo tan markaas iyaga sida qaaska ay u leeyihiin ganacsada maanta oo ka faa'iideysa adeega beeshara lipana mpesa waa mid fudud oo markaas ay ku suurtogeliso sidoo kalena abaalmarin xoogan ay kugu salaysan shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waa mid qayb markaas aad kaga qayb qaadan karaan qof waliba dhegeysta weliba ama qof waliba markaas ganacsada ahon ee dhegeysanayo ay markaas fursadan waxaan kuleeyahay ha iska beeldaraynin waa ina markaas noqotaa haddii aad isticmaasho beeshara bi- waa bi- waa business ama buy good baybill iyo sidoo kale bochila beeshara ama mpesa haddii aad isticmaasho waxaad helaysaa fursado kala duwan weliba gobolka waqooyi bari kuwa naga dhegeysanaysa dhegeystayaal haddii aad ganacsada tahay ee idaacadda inay ku shidatay star f m fursad maanta waad haysataa waa inaan beri markaan gaarso imaado oon gaariga mpes dabcan waa gaariga mpes aad ka heshay ama safaricom aad ka heshay waa inaan markaas hor igu sii qaadaa dhegeyste maanta fursadaasi ka hel kadibna barba een, waxaa markaas arkaysaa waxyaalaha markaasi ay noloshaada iska bedeshay dhegeystayaal nooc waliba waad u adeegsan kartaa waana u isticmaali kartaa dhegeystayaal halkaas ayaan barnaamijka kusoo afmaraya dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa barnaamijka inla socodsiinaya oo ku mahadsantiin la socodka qeybaha kala duwan si aad oga qayb qaateen fikradina kala duwan iyo aragtidina dhegeystayaal kuwa markaas u iminkan u suurtagelaysa barnaamijka inay ka qayb qaataan kuwa iminka soo wacaya kuwa ka qayb qaateen kuwa markaas qaydka telefoonada ka go-een kuwa ayna dhegeysanay marraba aan eh, mawjada iska bedelin dhegeystayaal halkan waxaan kusoo gaarnay adiga la-aanta ma socon karno dhegeystayaal waan isku baahnaa dhinaca- dhinacyada kala duwan sida ay markaas star f m ugu baahan tahay yaa anagana markaasi kuugu baahanay dhegeyste waan isku maarannaa ma kala maarin dhegeystayaal jimco wanaagsan dhammaantiin shukran shakuuran wa shukran jaziilan meel walba joogtaan saaxiibada markaasi kala duwan ee barnaamijka ka qayb qaatay haddii aan xuso waxaa ka mid a dhegeystayaal sida cabdu- waa cabdir- waa cabdiraxi- waa cabd- waa cabdi ibraahim oo dhankaasi raamu maxamed eh, nuur banaaney ducaale cadow mombasa iyo weliba mukhtaar aadan mandheera daawud khaliif lagdheera dayib maxamed dhadhaab iyo siciid cabdulaahi wajeer maxamed barre mondheera maxamed aadan raamo dhegeystayaal hadda barnaamijka u dambeeyey oo markaasi noo soo gonaanuya dhegeystayaal halkaas anagana kusoo afmeeraya dhegeystayaal waad mahadsantihiin waxaynu ballan haddii eeba raalli ka noqdo isniinta soo socota arrimaha xaaladaha arrimaha markaas waxaa soo dirso waxaa soo cusbaanado waxaa soo kordho ayaa halkaasi sidoo kale iskala sii soconsiin doonaa dhegeystayaal Waad- waad mahadsantihiin sida quruxda badan mar weliba aad ula socotaan aana siyaasadda markaasi u gorfaysaan una fahanteen dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo mahadsanadiin dhammaantiin